bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqulu tabaaraka watacaala walaqad arsalna nuuxan ila qowmihi faqala ya qowmi icbudu llaha ma lakum min ilahin gayruh afalaa tattaquun suurat lmuminiin suurat lmuminuun ayaan kusoo dhex jirnay aayadda labaatan iyo saddexaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waxaa inoo dambeysay aayadihii alla subxaana watacaala uu inagu tilmaamahayey nicmooyinka uu inoo galay dhinac kale marka laga fiiriyana cibar cibar iyo duruus ay noogu jireen nabaataadka ilaahay uu soo saaro iyo xoolaha nool oo caana laynaga siiyo caanahaas oo ka imaanaya nabaadkii ay daaqeen nabaadkii kadib wuxuu isu bedelayaa uus buu noqonaya uuska dhacaan iyo dhiig baa ka baxaya xididada ayuu qaadayaa candhada ayuu tegayaa candhada marka warshada sifaynaysa candhadaa marka caana ka dhigaysa marka meeshay wax ka imaanayaan iyo qaabkay wax u soo baxayaan iyo markaad fiiriso meeshaa waxaa kaaga soo baxaya awood xoog badan inay ku jirto wax maamulaysa marka la cibratan cibra ku sugan macna manaafacaadka kaliya danaha kalen ku qabna ayaa markaa la xusay qeybtan hadda darsigeenu ka bilaabanaya waa qeybtii qisaska cinaayada ummadaha la siiyey waxaa ka mid a nicmooyinka loo galay inuu ilaahay subxana watacala rasul usoo diray rususha soo diritaankeedu waa nicmooyin laysa siiyo ta ugu weyn iyo kutubta lasoo dejinay marka inay shay taariikh ahayd oo ummadahaas rusul loo soo diri jiray iyo mawqifkay ka istaageen ummaduhu rususha say ula dhaqmeen ayaa meeshan laga gudagelaya walaqad arsalnaa xaqiiqa waan dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qawmihi qowmkiisi aan u dirnay fa qaala marka wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayow icbudu allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid la caabudo oo hayruhu isaga aan ahayn afalaa tattaquuna miyaydaan isjirayn oo ilaahay cadaabkiisa xiqaabtiisa aydaan iska jirayn faqaala waxay yidhaahdeen almala'u madaxyooyintii odayaashii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi nuux qowmkiisa ka mid a waxay yidhaahdeen maa haada kani ma ahaanin ilaa basharun bashar mooye wax kale ma ah basharkaasoo milukum idinkoo kale ah idinla mid ah basharkaasoo yuriidu doonaya an yatafadala inuu isfadilo inuu yani fadli bato ama dheeraad yeesho calaykum dushiina walow shaaa allahu hadduu alla doonana la anzala wuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa maa samicnaa maanaan maqal bay dhehna bi haada kan fii aabaa'inaa aabbayaashana dhexdooda alwaliina ee horreeyey maanaan ka maqal bay dhehna in huwa maa huwa muusan ahaanin ninka nebinimada sheeganaya nebi nuux bay ka wadaan ilaa rajulun nin mooye wax kale ma ah ninkaasoo bihi isaga ay ku sugan tahay jinnatun waali ee fatarabbasuu la korto oo la suga bihi isaga masaa'ibta dhacaysa la suga xataa xiinin muddo intii laga gaadhayo isagaaba iska dhiman nebi nuux ayaa qowmkiisii loo diray qowmkiisii wuxuu u geeyey fariintii alla subxaana wa tacaala oo ah icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh war allaha keligii caabuda cid kaloo gar u leh inaad caabudaan ma jire asnaamtan iyo dhagaxyaantan aad caabudaysaan eed ilaahay baan usii maraynaa leedihiinna daaya miyaydaan ilaahay cadaabkiisa iska jiraynin oo cabsidiisa iyo amarkiisaood qaadataan aydaan isku ilaalinayn cadaab ilaahay maad iska jirtaan jawaabtay bixiya waxay noqotay bulshada mar walba waxaa u hadla dadka odayaashooda ah mala-a waa dadka yani akhyaarta bulshada ee u hadla ee inta dhabadan matala ayaa la yidhahdaa mala-a waa madaxda iyo yani waxa weye dadka xoolahale iyo dadka magacale iyo kuwaas wey mala-a kuwii bulshada matalahayey ayaa hadlay oo waxay yidhaahdeen kuwaasoo kufriyey yani kaafiriinaya way iska caddaayoo gaalay ahaayeen waa lasii caddaynaya waxay yidhaahdeen ninkani waa unbashar ninka inbuu idinla mid yahay kow horta waa bashar waa bashar waxay ugu eedaynayaan waxay filayeen in haddii ilaahay cid soo diray inuu malag soo diray basharnimadaaba waxay tahayba eed ay u jeedinayaan iyo khalad ay ku qirayaan ta labaad waa idinkoo kale waxba idin lama dheera waxa uu idinka sito waxaad cuntaan buu cunayaa waxaad cabtaan buu cabayaa saaad u nooshihiin buu u nool yahay waa idinkoo kale wey waxba idinkaga gedisna wuxuuna doonayaayoo ilaahay baa isoo dirayda uu leeyahay dantuu ka wata wax weeye wuxuu doonayaa inuu sad idinla dheeraado oo ama magaca raadis weeye ama kursi raadis weeye wax inuu idinla dheeraadood u ictiraaftaan ayuu doonaya hadduu alla doonayo inuu cid soo dirana malaa'ig buu soo dejin laha bashar ordahayoo waxaan ahay rasuul ilaahay baan ahayda ku haya warkaasi waraan awowyadanna ka maqalay maba haba aabaa'ina alawaliina waxa way awowyadanadii hore iska dhaaf kuwii dhawaaye xataa taariikh hore laguma hayo leey yani aabayaashii dhawaa iskaba dhaaf awowyadii hore xataa waxaan laga maqlay ma wax la maqli jiray maha waa war cusub wey maanaa waa uun nin bay leeyihiin waali ku sugantahay waa nin waalan oo madax lagaga jiro ilaahay baa isoo dirtay ninka sheeganayahay waa nin madaxa lagaga jiro nin quman maba ahaba ee bal isaga kaadiya yani la korta masaa'ibta adduunkee socota tiisaaba ku imaan doonte waqti inta laga gaadhayo iska sugay leey yani tiisaaba imaan doonto wuu dhimane waxba ha isku dhibina sidaas sidii nin kastoo wax sheegtaba uu dhiman jiray buu isaga dhiman doonaa saasay yidhahdeen walaqad arsalnaa xaqiiqiya waan dirnay nuuxa nuux ayaan dirnay ilaa qawmihi qowmkiisi baan u dirnay fa qaala markaasaa wuxuu ihi yaa qawmi tolkayow ucbud ullaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaan min ilaahin mid la caabudo oo hayruhu isagaan ahayn malihidin samada iyo dhulka doona kama jiro cidaan ilaahay ahayn oo la caabudo afalaa tattaquuna miyaydaan isjirayn oo aydaan ilaahay cadaabkiisa iska jirayn wey macnaha fa qaala markaasaa wuxuu yidhi fa qaala waxay yidhahdeen almala'u odayaashi madaxyaweyntii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi nuux tolkiisa ka mid a waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma aha nuux bay ku wadaan ilaa basharun bashar mooye wax kale maaha basharnimadii baa eed noqotay yani basharnimaday xaqirayaan kaasoo basharkaasoo milukum idinka oo kala idinla mid ah waxba idinla dheerayn yuriidu doonaya yuriidu wuxuu doonaya ama basharkaasoo yuriidu doonaya an yatafadala inuu fadli bato calaykum dushiina ama maehe inuu dheeraad yeesho calaykum dushiina inuu dheeraad ka yeesho sad idinla dheeraado wuxuu rabaa ama magac buu doonayaa inuu idinla dheeraado ama kursi doon weeyaano waa nin wax raadiso isaga wax isla rabo wey ayib walaw shaa allah hadalkoodii waa weli socda walaw shaa allahu hadduu alla doonay ahaana inuu noo soo diro cid hadduu rabo la anzala wuxuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa malaa'ig baa naloo soo diri lahaa bashar intii naloo soo dirahay macnaa maa samicnaa maanaan maqal bay dheheen bi haada kan oo kee ah rasuul la soo diro ama waxaad tidhahdaa bi haada kan ilaahay keligii caabuda waa laydin soo saari doonaaye asnaamtana joojiya maa samicnaa bi hada mabda'a tawxiidka maanaan maqal fii aabaa'ina awowyadana dhexdood alawaliina ee horreeyey yani awowga ab waa la yidhahda aabbayaashanadii hore waa awowyadood macnaha kuwii hadda aan soo gaadhnay iskaba dhaafe kuwii hore xataa sheeko lagu hayay maahayn in huwa maa huwa muusan ahaanin marka ilaa rajulun nin mooye wax kale ma aha ninkaasoo bihi isaga ay ku sugan tahay jinnatun waali ay ku sugan tahay waa nin waalanoo wareersan ma miyir qabo ruux miyir qabo miyaa yidhahda ilahay baa isoo dirsaday saasay leeyihi ayib fatarabbasuu marka la kortaan bihi isaga waxaad la korataan addawaa'ira wey macna masaa'ibtii iyo xawaadista dhacaysa la suga xataa xiinin ilaa wakti laga gaadhay oo waktigee ah wakti uu ka dhimanahay waxba ha isku hawlinine yani waxa wey dantiina ka qabsada wey macna qaala rabbi insurnii bima kadabuun qaala wuxu uhi nabiyullaahi nuux calayhi salaam rabbi rabbigayow insurnii ii hiili bimaa kadabuunii beenintaa ay beeniyeen daraaddeed maada masdariya ka dhig fa awxaynaa waan waxyoonnay ilayhi isaga waxaan u waxyoonnay an isnac samee alfulka doontii samee biacyuninaa indhahanaga xaalaad ku suganta wa waxyinaa iyo waxyiganaga fa idaa goortii jaa'a uu yimaado amrunaa amarkanagu markuu yimaado oo wafaara uu karo attanuuru foornadii ay karto fasluk geli fiihaa doonta dhexdeeda waxaad gelisaa min kullin nooc walba xaggiisa makhluuq walba xaggiisa waxaad ka gelisaa zawjayni laba lamaane itnayni oo laba ah lamaanayaal laba ah doonta geli baa leeyihi wa ahlaka ehelkaagana geli ilaa man cid mooyaane sabaqa uu hormaray calayhi dushiisa alqawlu hadalkuuu ka hormaray oo minhum ehelka ka mid walaa tukhaatibnii ha ila hadlin fi ladiina kuwii dhexdooda dalamuu dulmiga sameeyey arrinkooda ha igala hadlin maxaa yeelay innahum iyagu muqraquuna kuwa la maanshaynahaya weeyaanoo biyo lagu halaagayay fa idaa goortii istawayta aad ekaato anta adiga nuux ah iyo waman cidda macaka la jirankaaga a markaad ekaataan cala alfulki doonta korkeeda markaad ku ekaataan faqul waxaad dhahdaa alxamdu mahad lilaahi ilahay bay usugnaatay alladii allahaasoo najaanaa na badbaadiyey min alqawmi qowmkii xaggiisa naga badbaadiyey aldaalimiina ee aalimiinta ah wa qul waxaa kaloo dhahdaa rabbi rabbigayow anzilnii ideji munzalan meel la dego mubaarakan oo la barakeeyo khayrkeeda la badiyey wa anta adigu khayrulmunziliina kuwa wax dejiya ka ugu khayr badan baata nabiyullaahi nuux calayhi salaam ilaahay buu baryey markuu muddo dheer qisada hadda waa la soo gaabiyey sida qur-aanku sheegay sagaal boqol iyo konton sano markuu dhex joogay oo intaa wax quman uu kala yahay oo raaca iyuu marka habaaray rabbi insurnii bimaa kadabuun allow ii hiiliyo kuwan iiga hiili beeninta ay beeniyeen daraaddeed saas innii maqlu fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir rabbigiibuu u yeedhay oo wuxuu yidhi rabbiyow waa layga adkaaday oo waa layga tambadiyey rabbiyow gargaarso yani ilahay uu baryay subxana wa tacala laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran wax dhulka dushiisa ku socda gaala ilah ha ka tegin baryadaa markuu ilahay baryay subxaana wa tacala nabiyullahi nuux alayh salam waa laga aqbalay waxaa la yidhi diyaargarow marka kuwa waa loo dhammaynahayaae adigiiyo intii lagu talagalay inay badbaadaan saad ku badbaadi lahaydeen farsamadeedii gal markaasaa rabbi wuxuu u yaxduday subxaana wa tacala waxaa la yidhi waxaad sancaysaa doonta sancee doontii aan lagu badbaadi lahaa sancee baa la samee adiga oo indhahanaga ku sugan waxyiganagana ku sugan indhahanaga ku sugan waxaa laga wadaa waan ku ilaalinaynaa saan horeyba usoo marnay waxyinaana waxaa laga wadaa doonta qaabka uu u samaynayo waa qaab loo waxyoonayo saas halkaa mismaar geli alwaaxda halkaa saar labadaasaa isugu aadi waxyi bay doontani ku samaysmaysaa marka farsamada samaynta iyo qaabka wax loo samaynayana waa lagu waxyoonayaa inta aad samaynaysana waa lagu ilaalinayaayo biacyunina baad ku sugantay arrinka inagu markuu yimaadaa layidhi oo muxuu yahay waa cadaabkii halaagu markuu yimaado oo soo bilowdo astaan baa la siiyey ood aragtabaa la yidhi foornadii oo biyo ka soo burqadeen oo wafaara uu karo oo uu biyo ka soo burqadaan attanuuru foornadii waa meesha yani waxa wey lagu dubo rootiga lagu dubo meeshii dabka yani asalka u ahayd halkaas oo biyo ka soo boodeen markaad aragto markaasi waxa weeye xaaladii way bilaabatay halaagii waa bilowdaye doonta aada hagaajisay waxaad gelisaa ood fuushiisaa yacni makhluuqaadka makhluuqaadka nooc kasta oo ka mid a laba isku lamaan saar baa la yidhi doonta makhluuqaadka waxaa laga wadaa yacni makhluuq kasta wuxuu ka saarahayaa sinfi walba ama nooc kasta oo makhluuqa ka mid a lab iyo dhadig buu ka saarahayaa saas way macanaa yani waxa weeye intaan la gaadhin bini aadamkii doonta ku badbaaday makhluuqaadkii kale shimbiraha maalan waxa noocyadooda kala gedisan baa laleeyahy waxaad saartaa yani waxa wey lab iyo dhadig ka saar ugaadhi sidoo kaleeto nooc walba lab iyo dhadig zawjayn itnayn saas yani waxa wey dugaagii sidoo kaleeto nabaataadki iyo wixii baxayay waxaa makhluuqaadkaas nooc walba oo ka mid a laba isku lamaan oo lab iyo dhadig ka kooban doonta geli baa layidhi oo saar waxaa kaloo doonta saartaa ehelkaagiina doonta saar ehelkiisa waxaa laga wadaa yacni waxa weeyaan dadkii isaga rumeeyey ama reerkii gurigiisa reerkii gurigiisa dad yar unbaaba rumeeyeyba reerka gurigiisa ku noolo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo taasaa ehelka la dhahaa kuwaana saar baa la yidhi ilaa cid qowlku uu ku dushooda ku hormaray mooye oo ehelka ka mid oyy qowlka waxaa laga wadaa waa qowlka cadaab in la cadaabahayo oo la halaagayo kelimadeedu dadkii ay u horumartay oo horay loogu qoray mooye oo ehelkaaga ka mid oo yay yihiin xaaskiisii oo kaleeto darab allahu matala liladiina kafaruu mra'ata nuuxin wa mar'ata luut soo ma nuux xaaskiisii waxaa ka mida wiilkiisii aynu kusoo marnay fii suurati huod aynu kusoo marnay yaa bunayarkab macna walaa takun maca alkaafiriin waa kii macnaa isagana mawjadu la tagtay marka xaaskaaga iyo wiilkaagu kuwaasi hadalka ilaahay baa hormarayoo ayagu halaagay gelayaan kuwa ha ku xisaabtami laakiin ehelkaaga intooda kale doonta saar baa le waxaa kaloo rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala cadaabka markan ku bilaaba iyo halaagga intaad waxoogaa qalbi jilaac kugu dhaco ha u nixinoo arrinkooda ha igala hadlin walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu sababta waxa weeye kolley iyo kolleyba waa la halaagaya oo biyaa lagu baabi'inayo kuwa la baabi'inahayo ilaahay qorsheeyey in la baabi'inayo allah ha kala hadlinba buu le rabbi subxana ha igala hadlin buu le hadal u naxariisiyo ilaahu ka daa iyo yani waxa weeyaan maaragtay yani uga yara kaadi iyo ha igala hadlin buu rabbi ilahi subxana wa tacaala markaad doonta aad fuushaan oo adiga iyo inta kula socotaba doonta aad ku ekaataan korkeeda ilahay u mahad celi subxana wa tacala faqul alxamdu lilahi aladii najana min alqawmi alaalimiin waxaa mahad iskale allaha naga badbaadiyey qowmkii daalimiinta ah ilan qowm daalimiina bay ku dhex noolaayeen ayagoo dad yaroo muwaxidiin ah bay gaalo ku dhex noolaayeen gaalada dhibkoodii ilaahay baa ka badbaadiyey ta kale cadaabkii gaalada ku habsaday ee tirtirayna ilaahay baa ka badbaadiyey allana wuxuu ku badbaadiyey doontaas uu sanceeyey ee ilaahay uu subxaana wa tacaala u waxyooday qaabka uu sanceynay u samaynayo marka allahaas waa inaad u mahad celiso allah subxaana wa tacala saa idiin badbaadiyey u mahad celiyo waxaadna tidhahdaa rabbigaa weydiisataa rabbiyow ideji meel la dego oo barakaysan ideji doontii buu saaranya dhulkii oo dhanna duufaaniyo biyaa qabsaday isagiina doontii buu saaran yahay oo buurihii iyo wax muuqda ma jiro meeshaa markaad joogto oo kaleeto allah subxaana wa tacala unbaa ku badbaadin kara ilaahayow meel barakaysan oo la dego na deji saa dhaba macnaha adigu kuwa wax dejiya ayaad ugu khayr badan tahay saa u bari baa laleeyahy alla subxana wa tacala qaala wuxuu ihi qaala wuxuu ihi nabi nuux rabbi rabbiga unsurnii ii hiili bimaa kadabuunii beeninta ay beeniyeen daraaddeed fa awxaynaa waan waxyoonnay ilayhi isaga waxaan u waxyoonnay an isnac ay isnac hagaaji oo sancee alfulka doontii hagaaji biacyuninaa indhahanaga xaalaad ku sugan oon ku ilaalinayn wa waxyinaa iyo waxyiganaga oon ku waxyoonayno qaabka doonta aad u samaynayso fa idaa goortii jaaa uu yimaado amrunaa amarkanaga waa cadaabkiiya amarkanagii oo in la halaagaa markuu yimaado oo wafaara uu burqado oo uu karo attanuuru foornadii ay karto oy burqato faslug geli fiihaa doonta dhexeeda waxaad gelisaa min kullin ay min kulli sinfin wa nooc walba oo makhluuqa ka mida xaggiisa waxaad ka gelisaa zawjayni laba isku lamaan ithnayni oo laba laba nooc laba lamaana oo labiyo dhadiga wa ahlaka ehelkaaga iyo reerkaagana geli doonta ilaa man cid mooyaane sabaqa uu hormaray calayhi korkiisa alqawlu hadalku uu ku hormaray oo minhum ehelka ka mid hadalka alle oo in la cadaabahayo la halaagayaa kuwa uu hormaray oo dushooda ku hormaray mooye walaa tukhaatibnii ha ila hadlin fi ladiina kuwii dhexdoodii arrinkooda ha igala hadlin dalamuu dulmiga sameeyey maxaa yeelay inahum iyagu laba gooraba muqraquuna kuwa lamaanshaynayo iyo biyaa lagu halaagayahay hadalkaagu marka waxba tari maayo fa idaa goortii istawayta aada ekaato anta adiga iyo waman macaka inta kula socotaa ee la jirankaaga cala alfulki doonta korkeeda markaad ku sugnaataan faqul waxaad tidhahdaa alxamdu lilah alxamdu mahad mahad oo idin lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo najaana na badbaadiyoo na samata bixiyey min alqawmi qowmkii xaggooda naga badbaadiyey aldaalimiina ee daalimiinta ah waqul waxaad tidhahdaa oo kale markaad doonta fuulaysa iyo markaad degaysaba rabbi rabbigayo waanzilnii ideji munzalan makaanu degitaan makaanu dejin mubaarakan oo la barakeeyo khayrkeeda la badiyey wa anta adiguna khayrulmunziliina kuwa dejiya ka ugu khayr badan baa tahay kuwa kuwa meel dejiya ka ugu khayr badan baa tahay ilaahoo meel barakaysan oo la dego idejidha macnaha inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin astaamo waaweyn iyo calaamado waaweyn wa in kunnaa waxaanu ahaan in kunnaa waxaan ahayn buu rabbi subxaana wa tacaala lamubtaliina kuwii balaayo kusi ku riday ama lamubtaliina kuwii imtixaanay baanu ahayn wain kunnaa waxaanu ahayn lamubtaliina kuwii balaayo ku riday nuux qoomkiisi saas waa la dhihi karaa saas waa la dhihi karaayo mubtaliina yani min albalaa baa laga keenay oo kuwii balaayada ku riday halaagay annagaan ahayn bu rabbi subxana watacala waxaa kaloo dhihi kara la dhihi karaya wain kunnaa waxaanu ahayn lamubtaliina kuwa imtixaana addoommada oo ku imtixaana inaan rusul u soo dirno kadibna waa la tijaabin bal waxay sameeyaan saasaan yeellaa taana waa tafsiir wey macna uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin marka aayadaa ku sugan arrinkaasi waxa weeye qisada sababta laydinku sheegaya waxa weeyaan inaad ku cibro qaadataan astaamaha ku jira iyo calaamadaha waaweyn ee dhex yaale laga fahmayo inaad fahamtaan ood wax ku qaadataan oo wax ku qaybsataan qudrada ilahay iyo awooddiisa subxana wa tacaala sida ilaahay subxana wa tacaala awliyadiisa iyo dadka rususha uu nusrada iyo hiilada u siinay sida acdaadiisa uga argoosanayo sida alla subxaana wa tacaala cadaabkiisu kuugu dhow yahay markaad macsiyo iyo dembi gelayso wahaakada uma kadibna ansha'naa waxaan abuurnay bu rabbi yihi subxana wa tacaala min bacdihim reer nuux gadaashooda waxaanu abuurnay qarnan ummad ayaan abuurnay aakhariina oo qarnan ummado ayaan abuurnay aakhariina oo kale fa arsalnaa markaasaan dirnay fa arsalnaa waanu dirnay fiihim dhexdooda rasuulan mid la diraan u dirnay rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid a an icbudu llaha baan la dirnay alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid la caabudo oo hayruhu isagaan ahayn afalaa tattaquuna miyaydaan isjiraynin wa qaala waxay yidhahdeen almala'u odayaashii waxay yidhaahdeen iyo akhyaartoodii oo min qawmihi rasuulkaa la diray qowmkiisa ka midii waxay yidhahdeen aladiina mala'a asoo kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhara kulankeeda beeniyey waxay yidhaahdeen weli iyaga tilmaamahoodii baa lagu lahaa mala'aasi tilmaamahay leeyihiin waxa weeyaan waa min qawmihi oo rasuulkaa la diray qowmkiisa aladiina kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhara la kulankeedana beeniyey oo wa atrafnaahum aan u nicmaynay filxayaati nolosha dhexdeeda addunyaa ee liidata dhexdeedana aan u nicmaynay waxay yidhaahdeen waa ka waxay dheheen maa haadaa kani ma ahaanin ilaa basharun bashar mooye oo milukum idinkoo kale ah yakulu basharkaasoo ya'kulu cunaya mimaa kii xaggiisa ta'kuluuna aada cunaysaan minhu xaggiisa aad ka cunaysaan wayashrabu wuu cabayaa wuu cabaa mimaa kii xaggiisuu ka cabaa tashrabuuna aada cabaysaan minhu walain aactum haddaad adeecdaan basharan bashar oo milakum idinla mid ah inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaaray baati ayacidukuma wuxuu idin yabohayaa annakum idinku idaa goortii midtum aad dhimataan oo wa kuntum aad ahaataan turaaban carro wa cidaaman iyo lafo annakum idinku mukhrajuuna kuwa la soo saaraya inaad tihiin ma saasuu idinku sheekaynaya hayhaata waxaa fogaaday hayhaata oo fogaaday limaa shayga tuucaduuna laydinku hanjabaya ama laydin yaboohay waxaasi wax suuroobi kara ma aha in hiya maa hiya ma ahaanin yacni noloshu ma ahaanin ilaa xayaatunaa noloshanadan mooye addunyaa ee dhow noloshanadan waxaan ahayn maba jirtaba namuutu waanu dhimanaynaa oo qaar naga mid a dhimanaya wa naxyaa waanu noolaanaynaa oo qaar naga midana naga midana way noolaanayaan wamaa naxnu anaguna ma nihin bimabcuuhiina kuwa la soo bixin doono in huwa maa huwa muusan ahaanin ninkani ilaa rajulun nin mooye wax kale ma ah ninkaasoo iftaraa abuurtay calallaahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay wamaa naxnu anaguna ma nihin bimu'miniina kuwa u rumaynaya lahu isaga kuwa u rumaynay bal hadalbadnidooda fiir waxay isdaba dhigayaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nuux iyo qowmkiisii markii la halaagay ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariina qarni kalaanu abuurnay bu rabbi subxana wa tacaala qarniga waa ummad kale talow ummadaasi iyay tahay waa la isku khilaafsan yahi qaar waxay leeyihiin ummadaasi waa ree huud waa nebi qoladii ree caad wey nimankii loo diray nebi huud calayhi salaam qoladaa weeyaan waxay daliishanayaan culimmada saa odhanaysaa inta badan qur-aanka qisaskiisa markaad fiidhisaan qawmu nuux waxaa lagu xijiyaa qawmu huud ree cad baa lagu xijiyaa iyaga inay yihiin bay saa ugu daliishanayaan gadaal dambaa bushi ka imaanayaayo faakhadathm asayxatu bilxaqi baa soo socota oo hedereecaad sayxa laguma halaagine dabayl baa lagu halaagay soo ma sayxadu waa qaylo sayxada nimankii lagu halaagay waxay ahaayeen qawmu saalix soo ma saas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay dhn waa qawmu saalix qoladani natiijada dambaana laga garanayaayo cadaabka la mariyey wuxuu ahaa sayxa lagu halaagay laakiin ibnu katiir iyo keyrkii waxay rajaxayaan inay qawmu caadin yihiin ree caadina yihiin nabiyullahi huud qoladii loo diray waxayna leeyihiin sayxada dabaysha lagu dirayee ree caad lagu halaagay qaylay wadatay sarsarin caatiya sooma qaylay wadatay ama waxaa la isugu daray qayladana waa loogu daray dabayshana waa lagu kiciyey marka ma diidaysay leeyihin adigaas qawmu saalix iyo qawmu caadin labadaba waa qawmu saalix iyo qawmu huud labadaba waa layihi macna rasuul baan u dirnay rasuul baanu qoladaa u dirnay iyaga ka mid oo ka tirsan wuxuu ula tegay mabdii rusushu la wadatay midoo ah alla keligii caabuda cid kaloo xaq lagu caabuda ama gar lagu caabuda ma jiri malihidin miidaan isjirin oo ilahay cadaabkiisa iska jirin shirkiga iyo macaasida maad iska daysaan iyo la dagaalanka ilahay diintiisa aad la dagaalamaysaan qoladii odayaashooda ahaa ee weligoodba u hadli jiray bulshooyinka ayaa isa soo taagay oo qowmkiisa ka tirsan rasuulkaa la diray qowmkiisa waana kuwa kaafiriin ah dhowr tilmaamood baa laysu daba dhigay horta waa qowmkay ka tirsanay meel shisha kamayna imaanin ta labaad weeyaane waa niman ilaahay ku kufriyey ta saddexaadi waxa weeyaan ilaahay la kulankiisa aakharana way beeniyeen ta afraaday ku tilmaaman yihiinna waxa weeye waa qolyihii loo nicmeeyey oo adduunka noloshiisa dhexdeeda raaxada la siiyey loo faahjafaajeeyey yacni waxa weeye barwaaqo iyo nolol iyo madaxnimo iyo magac iyo kursi iyo kuwii laysugu daray wey kuwaasaa jawaabay oo waxay yidhaahdeen ninkani waa uun bini aadam idinkoo kale ah waa bashar idinkoo kale ah waxaad wax ka cuntaan buu ka cunaa oo waxaad cabtaan buu wax ka cabbaa oo maxay doonayeen waxay doonayeen jinsi kale oo iyaga aan la mid ahayn waxba aan cabbin oo waxba aan cunin oon dumar guursanin oo sidoodoo kale aan u noolayn oo qaab kale u samaysan kaasay filahayaan malaa'ig ama qaab kale loo soo diro marka waxay leeyihiin waxaaban eed u ah oo ay rasuulkaba ku eedaynay ku diidan yihiin sidanadoo kale wuxuu cunaa oo sidanadoo kale wuxuu cabbaa oo waa bashar bini aadam annagoo kale ah yacni waa yasid bini aadamnimadii ayay yasayeen basharnimadii bay yasayeen basharnimadu waa sharaf waa qiimo ilaahay subxana wa tacaala risaaladuu siiyaa oo dad buu ka dhex doortaa sidaan soo marnay oo darsigeena shalaysa aynu ku soo marnay laakiin ayaga waxaaba ka dhaadhicila bini aadam buu ilahay soo dirsaday subxana wa tacala waxay yidhaahdeen oo kaleeto walain aطactum basharan milakum inakum idan lakhaasiruun bashar idinkoo kale a wey ninku hadda cid idinla midoo waxba aan idinla dheerayn haddaad yeeshaan oo daba gashaan ood amarkiisa qaadataan hadda idinkaaba khasaarayba inakum idan lakhaasiruun markaa waad khasaarteen bay dheh oo maxaa yeelay hade hidihiinni iyo dhaqankiinni baad ka tegaysaan caqligiinni iyo wixii aad fahamsanaydeenna waad ka tegaysaan nin uun idin yimid oo idinkoo kale haddaadun iska daba gashaan soo khasaaro ma waad khasaarteen bay leeyi saas daraaddeed yani waxa weeye caqli iyo yani waxa wixii aad taqaaneen iyo waxaad soo gaadheen iyo ninka ha ka raacina ma wuxuu idin leeyahay oo idin yaboohayaa markaad dhimataan ood carro noqotaan iyo lafo ayaa laydin soo bixin doonaa mabda'a ay ka dagaalansan yihiin waxa weeyaan nolol dambaa jirta say ku dhici kartaa lafaan noqona lafahanagii waa baaba'een annagii oo dhan waxaanu noqonnay ciid iyo carraanu noqonnay kadib baa laysu soo noolayn oo sidii hore laysku soo celinma waxaasuu idin leeyahay waa waxaan dhici karin hayhaata hayhaata lima tuucaduun waxa laydin yaboohaye warkiisa uu sheegayahay waa wax aada u fog waa waxaan dhici karin war aan macquul ahayn mooyaan ba nololi waa uun middan hadda aan nool nolol ka dambaysana ma ay jirto tan aanu nool nahay waanu dhiman doonaa naxya wa namuutuda namuutu wa naxyaadaas laba tafsiir baa lagu fasiraa namuutu qaar kana ayaa dhimanayo qaar baa lasii wadaa qabriga loo sii wadaa wa naxyaa qaarna waanu noolaanaynaayoo qaar baa dhalanahayo hadda nolosha kusoo biirahay saas waa sax waxaa kaloo dhihi karaa namuutu wa naxya waawda jamac mooyaane tartiib ma faa'iidayso ee waxaad tidhaahdaa waxay ka wadaan naxyaa waanu nool nahayoo haddaan nool nahay wa namuutu waanu dhiman doonaa dhimashadaa kadibna geeri ma jirto waxaan dhihi lahaa nolol ka dambaysa ma jirto macnaa saas weyaan mana nala soo saarayo soo bixini ma jirtay deh amaa isaga sooma ah waa nin been abuurtay oo ilaahay been ku abuurtay annaguna nin beenaalo oo ilaahay daf yani waxa weeyaan hafrahaya oo waxaan ilaahay ka soo fulin dusha ka saarahaya hadda war ka yeeli mayno wamaa naxnu lahu bimu'miniina u rumayn mayno ba dheh halkaasay istaageen ayib uma kadib ansha'naa uma kadib ansha'naa waan abuurnay min bacdihim qawmu nuux gadaashooda waxaan abuurnay qarnan ummad baan abuurnay aakhariina oo kale ayagii markii dhulka laga tiray ayaa kuwo kale ilaahay abuuray subxana wa tacala fa arsalnaa markaas macnaha waxaa tarmay dadkii nebi nuux la saaray doonta ku badbaaday ayaa markii dhulka ay ku soo noqdeen oo biyihii laga yani waxa weye laga dejiyey ayay tarmeen oo bateen kuwii carruurtoodii baa marka qaar ka mida waxaa ka soo baxay kuwo aan ilaahayba aqooninba saas way macnaha halkaa way macnaha meesha alla leeyahay waan ka abuurnay halkaa wey fa arsalnaa waanu dirnay fiihim dhexdooda rasuulan rasuul baanu u dirnay rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid an icbudullaha ayaan la dirnay alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid la caabudo oo hayruhu isaga aan ahayn afalaa tattaquuna miydaan isjirinin qodobka la doonaya inaynaan mar walba halmaamin wuxuu yahay mabda'a ay rusushu la imaanayso waa isku mido an icbudu llaha maa lakum min ilahin hayruhu mabda wey mana waa ka dhexeeya wa qaala almalau odayaashii iyo madaxweyntii waxay yidhaahdeen oo min qawmihi rasuulka qowmkiisa ka mid a aladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhara kulankeeda aakhirala kulankeeda beeniyey oo wa atrafnaahum aan u nicmaynay oon u faajafaajaynay fi lxayaati dunyaa noloshan adduunyada dhexdeedana aan u raaxaynay oon u nicaynay kuwa tilmaamahaale oo mala'a waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin ilaa basharun bashar mayo oo milukum idinka idinla mid ah ya'kulu basharkaasoo ya'kulu ama ya'kulu wuu cunaa mimaa kii xaggiisa ayuu wax ka cunaa ta'kuluuna aada cuntaan minhu xaggiisa aad ka cuntaan cuntadaad cuntaan unbuu cunaa wayashrabu wuu cabbaa mimaa kii xaggiisu wax ka cabbaa tashrabuuna aada cabbaysaan cabbitaankaad cabtaanna waxbuu ka cabbaa walain atactum haddaad marka yeeshaan ood amarkiisa qaadataan basharan bashar bini aadan milakum oo idinka idinla mida inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaarsan baati oo warkaasi waa cajiibe markay leeyihiin bashar ilaahay risaalo uma soo dhiibo bashar wax ka liitana ilaah buu noqon karaa ay leeyihiin soo kaafiya kala dheerima basharkii waxay leeyihiin ma istaahilo in risaalo loo soo dhiibto ilaahay inuu soo dirsado bashar ma istaahilay leeyihiin wax basharkii ka liito oo dhagaxyaan ana waxay leeyihiin waa ilaahyo bal caqlixumada bini aadamka u fiirso wax la yaab la wey saas way macnaha ayacidukum oo wuxuu idin yabohayaa anakum idinku idaa goortii midtum aad dhimataan oo wa kuntum aad ahaataan turaaban ciid iyo caro wa cidaaman iyo lafo annakum idinku mukhrajuuna kuwa la soo bixinayo inaad tihiin ma warkaasuu idin yaboohaya hayhaata waxaa fogaaday hayhaata waxaa fogaaday limaa shayga tuucaduuna laydin yaboohayo yani hayhaata hayhaata waa yani waxa wey waa waa ficil waxay dhihi jireen isficil oo maadiya wey macnaha hayhaatada dambana ta hore unbay adkaynaysaa xoojinaysa way isxoojinayaan macnaha limaa tuucaduunana waa waa faacilkiiyo laamtaa siliya tawkiida hayhaata waxaa fogaaday hayhaata waxaa fogaaday limaa shayga tuucaduuna laydinku hanjabayo oo in nolol dambe ay jirtaa taasi waa fogtaa wax dhici kara maaha in hiya maynan ahaanin hiyada nolosha u cel in hiya noloshu ma ahaanin ilaa xayaatunaa noloshanadan mooye addunyaa ee dhow noloshanadan hadda aan haysanno waxaan ahaynoo nololyi ma jirto namuutu waanu dhiman wa naxyaa waanu noolaan yacni waanu noolaanoo waanu soo noolaanoo nolol baan hadda ku jirnaa wa namuutu waanu dhiman doonaa wamaa naxnu annaguna ma nihin bimabcuutiina kuwa la soo bixin ma nihinoo noloshan geeridan soo socotee nagu soo aadan nololii kama dambayso iyo isa soo bixin saasay leeyihin macnaha ayib in huwa muusan ahaanin in huwa isagu ma ahaanin ilaa rajulun nin mooye wax kale ma ahan ninkaasoo iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay allah isoo dirsaday waa masabid ilahay buu masabidaya oo been ku sheegaya korkiisa macnaa ku been abuuranaya wamaa naxnu anaguna ma nihin bimu'miniina kuwa kuwa u rumaynaya lahu isaga kuwa wax u rumaynaya ma nihin wuxuu sheeganaya u rumayn mayno kana yeeli mayno qaala rabbi insurnii bima kadabuun qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow insurnii ii hiili bimaa kadabuuni beeninta ay beeniyeen darteed qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala camaa qaliilin yacni saban yar bacdigii wax yar kadib layusbixunna waxay ahaan doonaan naadimiina kuwa qoomumooda faakhadathm waxaa qabatay alsayxatu qayladii baa qabatay bilxaqi xaal ay xaq wadato fajacalnaahum markaasaa waxaan ka yeelnay gusaa'an daadxoor fabucdan fogaansho lilqawmi qowmkii ay fogaadaan aldaalimiina ee daalimiinta ah nebigii markii yani waxa weeyaan waxba laga diiday ilaahay buu subxaana wa tacala u cabtay rabbi buu u yeedho wuxuu ihi rabbi ow laybeeni ee ii hiili rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi camaa qaliilin wakti yar kadib ayay qoomamoon doonaanoo waxay ahaan doonaan kuwo ka qoomamooda wixii ay samaynayeen markiiba cadaabkii baa ku bilowday faakhadathm sayxatu qayladii baa qabatay waa lagu qayliyey qayle ayna xamili karayninoo xaddhaafa ayaa ku timid markaasay kulligood wada baaba'een baabi'isay u baaba'een waxaad moodaa yacni daadku markuu socdo qashinka korkiisa socda ee daadku marka dambe ka tagee iska baaba'a kuwaasoo kale aad moodaa qashin unbaa ka hadhay maydkoodii iyo baktigoodii iyo guryahoodii iyo tacabkoodii kulli waxay noqdeen wax burbur ahoo sida daad xoorta oo kale ayay noqdeen fa bucdan lilqawmi aldaalimiin fogaansho marka ilaahay naxariistiisa laga fogaado ayaa qowmkii daalimiinta u sugnaado nimankii sidaa yeelay waa la fogeeyey adduunkana waa laga fogeeyey naxariista ilaahayna waa laga fogeeyey cadaabka salkiisaa lagu fogeeyey qaala wuxuu ihi rasuulkii wuxuu yihi rabbi rabbigay unsurnii ii hili bimaa kadabuunii beeninta ay beeniyeen qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala camaa qaliilin wakti yar ama zaman yar kadib layusbixunna waxay ahaan doonaan naadimiina kuwa qoomamooda ayay ahaan doonaan faakhadathm waxaa qabatay alsayxatu qayladii baa qabatay bilxaqi xaalay xaq wadato iyadoo xaq wadato aan gardarro ahayne gar ah ayadoo xaq wadata xaq bay ku baabi'inaysaa dulmi kuma baabi'inayso saasay ku timid fajacalnaahum markaasaa waxaan ka yeelnay gusaa'an daad xoor baanu ka dhignay iyo qashin fa bucdan fogaansho lilqawmi qowmkii ay fogaadaan aldaalimiina ee daalimiinta ah ha fogaadeen wey macnaha uma kadibna ansha'naa waan amaamudnay min bacdihim gadaashooda kuwaa gadaashooda waxaan abuurnay quruunan ummado aakhariina oo kalaan abuurnay maa tasbiqu ma hormarin ma hormarto min ummatin ummadii ma hormarto ajalahaa waktigeedii loogu talagalay kama hormarto wamaa yasta'khiruuna kamana dib maraan dibna ugama dhacaanoo waktigooda kama dib dhacaan uma kadibna arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rusushannidi baanu dirnay tatraa si israacraacaan u dirnay kullamaa jaaa kullamaa indhan ama mar kasta oo jaaa u yimaado ummatan ummad uu u yimaado rasuuluhaa kii loo soo diray uu u yimaado kadabuuhu way beeniyaan fa atbacnaahum waanu raacinay bacdahum qaarkood baan bacdan raacinay halaagii baanu isugu geynoonu isku raacinay wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiida sheekooyin baanu ka yeelnay fabucdan marka fogaansho liqawmin qowm ay fogaadaan laa yuminuuna aan rumaynaynin waxba aan rumaynaynin oo waxba qaadan waaya macnaheedu waxa weeye nuux iyo qoladiisii laga takhallus qolo kalea ka dambeeyey oo dhaqankoodii ku kacay laga takhallus kuwa markii laga takhallusayna kuwo kaleu ilaahay abuuray ansha'naa min bacdihim quruunan aakhariina ummado kale hadda waa laysku soo duuduubay qawmu nuux qoladii ka dambaysay ama waxaad tidhahdaa ree caad ama waxaad tidhahdaa ree samuudde qoladaa labadaa qolo marka laga sheekeeyey intii kalea laysku duuduubay ummado kaloo kala dambeeyey ayaanu gadaashooda abuurnay ummad walba wakti loogu talagalay bay lahayd halaaggeeda kamana aynan horumarin kamana ayna dibdhicin qolada hadalkaa loo jeedinaya waa qoladii nebi maxamed kasoo horjeeda la dagaalamaysa salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la leeyahay marka sunnada iyo jidka lagu maamulo adduunku ku socda waa saas qorshuhu saasuu u jira idinkana jidkaad haysaan ummadihii hore adduunka la dhaafiyey jidkoodii wey isdaba qabta marka haddaad isdaba qama weydaan halkaa unbaad ku dambayn doontaan saas wey macnaha uma arsalnaa rusulanaa tatra macnaheeda lagama wado ummadihii marka la halaagay kadib baa rususha la diray wada rususha meel cidlaa bay aadayaan markaa miya maya lagama wadee humadu waa cadfu ljumali cala aljumal wey mujarad macnaha waxa weeye tartiibka hadalka unbay isku xidhaysaaye kala dambayn kuma tusayso yacni dhacdadu say wax u jireen inay yani waxa weye sidan u kala dambaysa maaha rusushaa markii hore la diray rusushu markay tageen kadibna waa la beeniyey halaagaa ka dambeeyey saas way macnaha rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala waxaanu dirnay rusushannadii baan isdirnay yaan dirnay si israacraacaan u dirnay yacni kullamaa uu rasuul tago oo hawshiisa guto mid kalaa laga daba diray ku kale haddana laga dabdira si isdaba jooga baan rususha u dirnay ummad walba markii rasuulkeedu u yimaado way beeniyaan oo way diidaan oo way la dagaalamaan oo wuxuu duwatay bay ku gacan saydhaan maxaanu ku samaynaa marka fa atbacnaa bacdahum bacdan waan israacraacinay bu rabbi yidhi subxana watacala qaarkood baan qaarka kala raacinay halaagaa laysku raaciyey tubaa tagtay tu kalaa laga dabageeyey tukaa tagtay tu kalaa laga dabageeyey tubaa tagtay tu kalaa laga dabageeyey sababta lagu halaagayana kulligood waa isku mid hal sabab ah baa lagu wada halaagaya oo ah ilaahay rusushiisa iyo kutubtiisa ay la dagaalameen saas way macnaha ayb kadibna ummadaha markaan halaagna rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaanu ka dhignay fajacalnaahum axaadiida sheekooyin baanu ka dhignay sheekooyin baa ka soo hadhay waa sheekooyinkan haddaan hayno oo kale soo ma saas miyaad haysaan reer nuux meelay cag iyo lug dhigeen waa un laga sheekayno niman reer nuux la yidhahda nebi nuux loo diray waa a reer cad niman la yidhaahdana nebi huud baa waa loo diray saas iyo saasay ula dhaqmeen sheekooyin baa ka soo hadhay saas warkooda iyo wacaalkooda lama hayo meel ay lug dhigeen iyo meelay ku dambeeyeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin lama hayo laakiin sheekooyin baa ka soo haray saasaanu ka dhignay bu rabbi yihi subxana wa tacaala fa bucdan liqawmin laa yu'minuun qowm aan alla rumaynini waa inay fogaadaan waa inay nolosha ka fogaadaan jiritaanka ka fogaadaan barwaaqada ka fogaadaan naxariista ilahay ka fogaadaan xaggay ku fogaanayaan cadaabka ilah waa inay ku fogaadaan sidaas way dhaqanka ilahay subxana wa tacala marka ma idinkaa kuwaa ka xoog badan wey saasaa wax lagu soo dhaqi jiray idinka ma ka xoog badanti awoodaa isku dafaacdaan miyaa leedi sababtii laydinku halaagi lahaa waad samayseene bal maxaa cadaabku idinkaga baaqanaya saas maana marka ninkii caqlile waa inuu isgarto laabto wey markaas macnaa wax wey oo dib xisaabtamo uma kadib ansha'naa waanu abuurnay oo waan amaamudnay min bacdihim ayaga gadaashooda quruunan ummado ayaanu amaamudnay aakhariina oo kale maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi kama hormarto ajalaha waktigii loo qabtay madasheediiy waktigii loo qabtay kama hormarto wamaa yasta'khiruuna dibna ugama dhacaan waktigii loogu talagalayna kama dib maraane waktigii loogu talagalay halaagooda unbuu ku yimaadaa uma kadib baan arsalnaa waan dirnay rusulanaa rusushannadii baan dirnay tatraa si israacraacaan u dirnay israacraac isdaba joog baan u dirnay kullamaa indhan ama mar kasta oo jaa'a uu yimaado ummatan ummad uu u yimaado rasuuluhaa kii loo soo diray uu u yimaado kadabuuhu way beeniyaan saasay ahaan jirta rasuul baa la soo diray waa beeninaya maxaa ka dhalanaya marka fa atbacnaa markaasaan raacinay bacdahum qaarkood baan bacdan qaarka kala raacinay ummadihii oo halaagaanu isku raacinayo qaar baan qaar ka dabageynay wy manaa wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiida sheekooyin baanu ka yeelnay wax lagu sheekaysto oo taariikhda galay ayay noqdeen fa bucdan yani fogaansho liqawmin qowm ay fogaadaan laa yu'minuuna aan rumaynayn kuwii laga lagu kari waayey war rumeeya kuwaasi ha fogaadeen fogaansho ha fogaadeen way macna uma arsalnaa muusa wa aqaahu haaruuna biaayaatina wa sulطaanin mubiin qisadii marka waxaa loo yimid nabiy llaahi muusa calayhi salaam u fiirsada haddaynu nidhaahno nebi nuux iyo nebi huud maalan iyo nebi muuse wakti dheer baa udhexeeyey soo ma ummadaa udhexeeyey fara badan ummadihii udhexeeyey awe quruunan aakhariina dhowl kuwaa la soo koobay ee warkooda laynoo ururiyey wey waxay ka mid tahay fasaaxada iyo balaaqada qur-aankay ka mid tahay mar baa sheekada la dheeraynayaa yani la dabagelayaa faahfaahin laga bixinayaa marna in murtia baa lagaa siinaya bas nebi muuse marka hadda aynu soo gaadhnayo waktigiisii baa la yimid waktigii nebi muuse maxaa dhacay idan uma kadib baan arsalnaa dirnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala muusa muuse ayaan dirnay wa akhaahu iyo walaalkii haaruuna ee haaruun ahaa biaayaatina aayadahanagii baan la dirnay sagaalka ahaa wa suldaanin xujaan la dirnay mubiinin oo cad waa ushiya ilaa fircawna fircoon xaggiisaan u dirnay wa mala'ihi iyo fircoon odayaashiisa khiyaartii dowladiisa fastakbaruu markaasay isweyneeyeen fircoon iyo odayaashiisii waa iskibriyeen wa kaanuu waxayna ahaayeen qowman qowm bay ahaayeen caaliina oo koreeya adduunka dhexdiisa ku koreeya fa qaaluu markaa waxay yidhahdeen markuu u tegay nebi muuse annu'minu iyo nebi muuse iyo haaruun markay u tageen mala-ii iyo fircooni waxay yidhaahdeen annu'minu miyaanu rumaynaynaa libasharayni laba bashar miyaanu u rumaynaynaa oo milinaa annagoo kale ah walxaal qawmuhumaa tolkoodna caabiduuna kuwa caabudaya ay yihiin lanaa annagana caabudaya fakadabuuhumaa way beeniyeen kadabuu fircoon iyo meligiisii way beeniyeen humaa muuse iyo haaruun bay beeniyeen fa kaanuu waxay ahaayeen waxay noqdeen min almuhlakiina kuwa la halaagay kuwa ka miday noqdeen fircoon nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii haaruun baan dirnay aayadaanu la dirnay aayadahanagii waa astaamihii waaweynaa mucjizaadkii waaweynaa wey wa suldaanin mubiininna waxaad ka dhigtaa xujada cad usha ka dhig ilan ushu waxay ka mid ahay sagaalka aayadood sagaalka mucjizee loo sii dhiibay bay ka mid ahay laakiin ushaa ugu sidatay saas daraaddeed baa si gooniya loogu xusayoo wa suldaanin mubiinin loo yidhi yaa loo diray fircawn iyo dowladdiisii baa loo diray iyo odayaashii uu yani la talinay markuu u tegey oo uu gaadhsiiyey war ilaahay keligii caabuda fircoon ilaah mehe ilaah ma aha fircoone alle keligii caabuda markuu ku yidhi way iskibriyeen way isweynaysiiyeen ma muusan miskiinkanaan raacaynaa bay dheh ma yani waxa weye wax nagii baanu ka tegaynaa waa isla weynaadeen rabbi wuxuu yidhi wa kaanuu qawman caaliin dad korreeyay ahaayeen korrayntaa waxaa laga wadaa qiimaha mayna ku korraynin mabda iyo caqiidana mayna ku korraynin laakiin dheefta adduunyada marka la fiiriyo way ku korreeyeen maxaa yeelay boqortooyo alaysa lii mulku misra wa hadihi alanhaaru tajri min taxti afala tubsiruun waa kii lahaa fircawn war boqortooyada masar soo anigu mali waxan oo ila durdura iyo webiyaal soo aniga hoosteeda ma qulqulahayaan miyaydaan arkaynin waxan barwaaqa ah marka niman adduunka ku sarreeyay ahaayeenoo adduunka wax ku haysta wa kaanuu qawman caaliina saasay ahay markii ay u yimaadeen labadii nebi waxay ku yidhaahdeen ma laba bashar oo annagoo kale a baanu rumaynayn oonu u rumaynayna warkay wataan ayagoo haddana tolkood iyo dadkay ka dhasheen annaga noo adeegahayaan oo na caabudahayaan ile reer bani israiil bay gumaysan jireen sooma annaga gacanteenna ku jiro oo annaga noo adeega oo aanu addoonsanaynaa oo na caabuda sidee baan marka ku ku yani waxa weeye yani mujtamaca noocaasee annaga na caabudaya kuwa ka soo jeeda laba nin oo ka soo jeeda oo bashar oo annagoo kalea see baanu warkooda u qaadanayna ma qaadanayna wey macana haddii ay macnaha waxa weeye dadnimo ku jirta ama ay wax yihiin oo wax nala dheer yihiin tolkood sidan ma ahaadeen bay leeyihi oo maxaa kala galay bal kibirkiisa iyo ninkaas la weynankiisa fiiri dadkan uu gumaysanayo ee uu dhibayo yuu haddana wuxuu leeyahay yani kuwan la ii soo diray hadday quma yihiin tolkood sidan maaha oo dee adaa u galay baad ka daysa adaa u galay adaa gumaysanahayo dadkan macnaha inay yani waxa weye addoonsiga geliye o gumaysiga geliyey tiibuu haddana eed ka dhigay uu leeyahay muuse iyo haaruun hadday wax yihiin tolkood bay ka saari lahayd saasuu le macnaha ayib marka marna ka rumayn maynu way beeniyeen buu rabbi subxaana wa tacaala fircoon iyo meli'iisii way beeniyeen labadii rasuul kadibna waxay noqdeen kuwa la halaagay bay ka mid noqdeen say u beeniyeen see lagu halaagay qisadu say ahayd see wax u dhaceen soo faahfaahinteeda meel kale maynaan kusoo marin khalaas hadda waxaa la yidhi natiijadii waxay noqotay waa la halaagay ninkii la odhan jiray fircawn iyo meli'iisii ayib uma kadib arsalnaa waan dirnay muusa muuse ayaan dirnay iyo waakhaahu walaalkii haaruuna ee haaruunaha biaayaatina aayadahanagii baan la dirnay mucjizooyinkanagii wa suldaanin iyo xujo ayaan la dirnay mubiinin oo cad waa ushii wey ilaa fircawna fircoon xaggiisaan u dirnay wa mala'ihi iyo odayaashiisi akhyaartiisi fastakbaruu markaasay isweyneeyeen wa kaanuu waxayna ahaadeen qawman qowm bay ahaayeen caaliina oo korreeyo adduunka dhexdiisa ku korreey fa qaaluu marka waxay yidhahdeen anu'minu miyaanu rumaynaynaa libasharayni laba bashar oo milinaa annagoo kale a miyaanu u rumaynaynaa walxaal qawmuhumaa tolkoodna caabiduuna ay yihiin kuwa caabudaya lanaa annagana caabuday fakadabuu way beeniyeen humaa labadii rasuul bay beeniyeen fa kaanuu waxay ahaayeen min almuhlakiina kuwa la halaagay bay ka mid noqdeen saas way macnaa yani waxay galeen diiwaankii ummadihii la halaagay bay iyaguna ku biireen walaqad aataynaa muusa alkitaaba lacallahum yahtaduun nabiyullaahi muusa markii fircoon la halaagay waxaynu soo marnay kitaabkii tawradaha baa la siiyey soo ma reer bani israiilna badda ka gudbeen ti wey walaqad aataynaa xaqiiqe waxaanu siinay muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna ama lacallahum yahtaduuna si ay u hanuunaan wa jacalnaa waxaanu yeelnay ibna maryama maryam wiilkeeda iyo wa ummahu hooyadii waxaanu ka yeelnay aayatan mucjizaanu ka yeelnay astaan iyo calaamad weyn oo ilahay qudradiisa ku tusay wa aawaynaahumaa waanu u hoyinay ama waan u dumnay ilaa rabwatin meel taagsina xaggeedaan u dumnay daati qaraarin midaasoo daati qaraarin makaanu sugnaansho u saaxiib ah wa maciinin iyo biyo socda il durdurays nabi muuse calayhi salaam markii fircoon la halaagay ilaahay wuxuu ugu deeqay kitaabkii tawreed ah reer bani israa'iil inay ku hanuunaan baa loogu talagalay intaa markii qisadii nabiyullaahi muusa lagu gabagabeeyey reer bani israa'iil qisadoodii lama taabaninoo saa looma sii gelin kitaab in la siiyey unbaa lagaga baxay laakiin iyadana qisadoodoo faahfaahsan reer bani israiil waynu soo marnay ayb waana mari doonaa biidn illahi tabaaraka watacaala intaa markii laga gudbay taariikhdu waa soo socotay nebi muuse iyo nebi ciise wakti dheer baa udhexeeyey waktigaa ambiyadii reer bani israa'iil iyo ummadihii reer bani israa'iil ee dhexda ku jiray waa la iska soo gaabiyey waxaa layna keenay waktiga nebiyullaahi ciisa calayhi salaam rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala maryam wiilkeedii waa ciise iyo hooyadii waxaanu ka dhignay aayatan baan ka dhignay calaamad calaamad ku tusaysa ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa saas way macnaha yacni sidaa ay maryam ahayd xaalkeedu siduu ahaa wiilkanu siduu ku uurgalay yacni waxa weye aabala-aanta waa yani waxyaabaha uu samaynayo markuu dhashay kadib waxyaaba aayaad ah oo mucjizaad ah oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa kutusaya ayay ahaayeen ayadiiyo wiilkeediiba waxaanu u dumnay buu rabbi ihi subxaana wa tacaala oo aanu geynay meel taagsin ah ilaa rabwatin meel taagsin ah yani waa meeshay ku umushay wa meesha nebi ciise uu ku dhalanayo ayaa waxay ahayd meel taagsina rabwada weliba waxaa la yidhahdaa meeshu markay taag tahay laakiin korka kale ay ka sallaxan tahay korka kale markay ka siman tahay taagna ay tahay baa rabwada la yidhahda taagsin noocaasoo kale ah halkaas ayaanu u dunnay buu rabbi yihi subxana wa tacala waa meesha ay ku umushay wey meeshaasi rabbi wuxuu leeyahay daati qaraarin meel lagu sugnaaday uu saaxiib ahay waa meel aan macnaha laga dhacayninoo yani la degi karo waay meel sugnaansho u saaxiib waxaa kalooy meeshu lahayd oo u saaxiib ahayd biyo socda il durdur ah saas manaa waa kan kusoo marnay fi suurati maryam soo garan maysaan yani waxa weeye maxay ahayd aayadii jacala taxtaki sariyan waa kan soo marnay sariyan markaan soo fasirayna waxaanu idhi sariyanta waxaa laga wadaa keliga biyaha ah laba tafsiir baa ku jiraan laakiin waxaa xoog badan inuu yahay biyaha socda waxaan ku rajaxnay aayaddan aan ku rajaxnayoo rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin dati qaraarin wa maciin meel suganna way ahayd isla markaa biyana waa marayeenoo il biyaa baa ka socotay waa midda meeshaa kale laga cabiray sariga laga cabirayo waa keliga biyuhu biyaha wada way macnaha sidaas weyan ayb xaggee bay ahayd baa la isweydiinaya meeshaas xaggee bay ahayd qole waxay leeyihiin masar bay ahayd qole waxay leeyihiin dimashik iyo sham bay ahayd qole waxay leeyihiin baytulmaqdis bay ahayd taasaa xoog badan nabiyullahi ciisa calayhi salaam inuu baytulmaqdis ku dhashay baytulaxm inuu ku dhashay saasaa loo badan yahay saasaana xoog badan macnaha taagsin meeshaa ku taallay ahayd meesha macnaha waxa weye nabiyullahi ciisa calayhi salaam uu ku dhashay walaqad aataynaa xaqiiqiya waxaanu siinay muusa muuse ayaanu siinay alkitaaba kitaabkii towreed ahaa lacallahum yahtaduuna si ay u hanuunaan reer bani israa'iil oy kitaabka u qaataan wajacalnaa waxaanu yeelnay ibna maryama maryam wiilkeedii iyo wa ummahu hooyadii aayatan baan ka dheelnay calaamad ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa kutusaysa wa aawaynaahumaa waxaan u dunnay oo aanu u hoynay ilaa rabwatin meel taagsin ah xaggeed taasoo qadaatu qaraanin makaanu sugnaansho u saaxiib ah wa maciinin iyo biyo socda maciinka waxaa kaloo lagu fasiraa biyo ishu qabanayso biyo ishu qabanayso muuqda iyadana waa lagu fasira yaa ayuha rusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim rusul fara badan rusul baa lasoo sheegay qaarna si taqdiira laynoogu ishaaray qaarna laynooba sheegayba rusushii isku soo duduub nebi nuux ka soo bilow intii ka dambaysay yaa ilahi subxana wa tacala hadal ujeedinaya yaa ayuha rusulu rusushii kuluu cuna min alayibaati waxyaalaha wanaagsan ee xalaasha wax ka cuna wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsanna sameeya inii anugu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun midkii og baan ahay waina haadihi midani ummatukum waina haadihi midani ummatukum diintiini wey ummatan xaalay diin tahay waaxidatan oo mid ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin baan ahay ee fattaquunii iska kay jiro iga cabsada fataqaacuu way googooyeen ummadihii ka dambeeyey rususha hadda laga hadlaya ummadihii ka dambeeyey fataqaacuu way googooyeen amrahum arrinkoodii bay googooyeen taqaaca oo bimacnaa qaaca laga wado yay noqonaysaayo amrahumtu mafcuul bay unoqon markaa ama fataqaacuu way googo'een ayagiibaa googo'ay amrahum fii amrihim arrinkooda dhexdiisay ku googeen oo arrinta diinta ah baynahum dhexdooda zuburan xaal uu yahay yacni arrinkii xaal uu gaballa yahay zuburka waa gabalada diintii bay gaballeeyeen kullu xisbin koox walbana farixuuna kuwa faraxsan weeye bimaa ladayhim waxa agtooda ayay ku faraxsan yihin fadarhum ka tag baa layihi nabiga sal lay waslam farax ka qad kuwan fii hamratihim mukhuursanaantooda dhexdeeda kaga tag ay baatilka mukhuursan yihiin iyo jahliga xataa xiinin muddo intii laga gaadhayo wakti inta laga gaadhayo farax ka qaad baa layihi nabiga sal lay waslam yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaat allah subxana wa tacala rususha wuxuu faray wixii xalaal ah oo wanaagsan cuna xalaasha markaad cuntaanna ka shukriya oo camal wanaagsan la imaada hadal hanjabaada la daba dhigo waxaad samaynaysaanna waan ogahay baa layidhi intaa ilaahay uu rususha faray ayuu muuminiintana faray sida xadiidka nabigeena ku sugan sal ly waslam ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin faqala ya ayuha rusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa waqala ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilah saas rusushana waxaa la amray xalaasha cuna xalaasha cuna xalaasha waxay kugu kaalmaynaysaa ilahay daacadiisa subxana wa tacala adaa iska leh xalaasha cun laakiin maxaa lagaa rabaa xalaashii markaad cunto ha ku kibrin ha qooqin shaydaan ha ku adheecin rabbigaagii ku siiye ku aqoonso oo shukri wacmaluu saalixan baa layidhi shukri la imaada saasuu rabbi faray subxana wa tacala adduunyadana xalaasha ka qaata camal saalix oo ilaahay idiin dhoweeyana sameeya waxaadna ogaataan dee waxaad samaynaysa o dhan waa la socdaa haddaad khalad gashaan ood xaaraan cuntaanna waa idinka wey waa idin ogahay haddii camalkii saalixaan idiin diray aad samayn weydaanna waan idin ogahay haddaad samaysaanna waan idin ogahay hawshana waa arrin laydin kala xisaabin doona waan ogahay haddii lagu dhaho macnaha ogaansho keliya lagama wadee xisaab baa ka dambaysa wey saasaa laga wadaa macnaha ayib rabbi wuxuu ku yidhi oo kaleeto oo rususha ku yidhi diintan hadda laga soo sheekeeyey oo tee ah tawxiidka icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruhu alla caabuda keligii cid kaloo gar lagu caabuda ma jirtee taas ayaa diinta idinka dhexaysa waana hal diinahoo diin labaysa ma jirto taa wey rusushoo dhan bay ka dhexaysa waa kan soo marnay xadiiskii nabigeena soo sheegnay naxnu macaashir alambiyaa wlaadu callaad diinuna waaxid waxaanu nahay dumar laysla qabo dangalooyin ah caruur ay dhaleen diintanaduna waa mid buu nabigu uri sal lay slam haddaanu nahay ambiyadii wuxuu ka wadaa caruurta ay dumarka kala gedisan dhaleen hal aabbay ku wada abtirsadaan xagga hooyadana waa ku kala gedisanyi rususha iyo nebiyadu waa noocaasoo abtirkoodu waa tawxiid oo waa mid usuusha iyo mabaadi'da waaweyn isku abtir bay ka yihin laakiin axkaamta iyo mucaamalaadka bini aadamka oo casriga iyo kolba walba wakhtigu markuu isbedelaba isbedelaysa unbaa nebi walba uu lahaa sharci ka gedisan kii hore midkuu lahaa kii hore wax ka gedisan maxaa yeelay isbedelka zamanka ku dhacaya bini aadamka horumarkiisa ku dhacaya bay sharaaicda iyo axkaamta iyo mucaamalaadka bini aadamku la socdaan nebi aadam waxbaa jidaysnaa waa la bedelay ciisa waxaa yimid nuux waa la bedelay laakiin kulli maxay ka midaysnaayeen alla keligii ha la caabudo alla keligii ha lagu xidhmo alla keligii ha la tala saarto khalqiga la caabudayo wax laga raadsanaya ha la joojiyo taasi mabaadiday ka rumay ka midaysnaayeen wey wataa diinta middaa wixii intaa khilaafsan waxba kama jiro rabbi wuxuu ihi subxana wa tacala marka aniguna rabbigiin baan haya aniga iga baqa diintuna waa mid rabbina waa mid rususuna waa isku jid abtirkaasaa lagu wada abtirsanaya ninkii jidkaa ka baxow abtir malihid mabda aad haysatana abtir male qabri la caabudo iyo wadaad loo taga iyo khalqi wax laga raadsada iyo waa diinaan abtir lahayn oo daba go-an haddaynugu yidhaahdeen wadaadadu waa silsilad laga soo gaadhay ilaa nebi maxamed oo dariiqooyinku halkaasi ku abtirsanaa war jira maaha dariiqa way daba go-antay shirkina waa daba go-anya meelu ku abtirsadan male laakiin diinta abtirka rasmigaa leh ee ilaa nebi aadam iyo ka hor iyo kadibba isku xidhani ee rusushu la wada yimaadeen waa diinu tawxiid wey ilaahay keligii in la caabudo taasay la wada yimaadeen rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay diintu waa untaa tu labaadi ma jirto waa iyada keliya aniguna rabbigiin baan ahaye i caabuda oo aniga macnaha waxa wey iga baqab rabbilahi subxana wa tacala rususha saasuu rabbi faray subxana wa tacala ummadihii ka dambeeyey rususha raacay maxay noqdeen marka mabda'a laga rabay inay maraan kaasuu ahay ma mareen maya fataqatacuu amrahum way kooko'een arrinkoodii diinta ah ee halka mid ahaa ee tawxiidka ahaa dhexdiisay ku qaysameen oo ku kooko'een markaasay ka dhigeen gaballo midba waxbuu qaatay marka jeefkiisuu wax kala yimid caqligiisaa wax tusay shaydaan baa wax u qurxiyey diin buu ka dhigtay waa qaybseen marka koox walba haddana kaaga daranta waxay iyagu haystaan iyo intay haystaan bay ku faraxsan yihin intii iyaga ka soo hadhayna waxay u arkaan inay lunsan yihiin nin walba qumanihiisa marka qoorta loo geliyey soo maa nin walba waa isla qumay nin walba waa isla qumay kaas lo-da caabudhaya waa isla qumay midka dumarka farjigooda caabudaya waa isla qumay qolada jiirka caabudaysa waa isla qumay nebi ciise yani waxa weeye meel walba joogo oo wax loo qabanaya kuwale waa isla qumay kuwan qubuurta dul tuban oo xoolaha ku qalahayee dawaafahaya ee gacmaha u hoorsanahaya ilmanasiyo roog keenta ku hayay waa isla qumaye khalaa'iqdii nin walba qumanihiisaa qoorta ugu jira kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun laakiin faraxaagu meel gaadi maayo ilahay maxkamadiisa la fuulaya ta ilahay wey subxana wa tacala ilahay miduu qoray waa mida laakiin faraxaagu meel gaadi maayo weligaabu ku farax ha kula qumanaato isla qumanow isla qumanaantaadu meel gaari mayso ilahay agtiisana waxba kamaha subxana wa tacala saas way macnaa marka way qaybsameen hadday qaybsameen kuwan khaladka ku suganee jidkii tawxiidka ka leexday nebiga waxaa lagu leeyahay faraha ka qaad waxaad u daysaa mukhuursanaantooda u daa khamrada waxaa la yidhahdaa markaad meel mool ah ama biyo salkoodu fog yahay intaad gasho aad gudaha gasho ayaa khamrada la yidhahdaa waxaa laga dhigayaa baatilka iyo shirkiga iyo jahliga ay ku jiraan niman salka u fadhiya oo kaleeto oo dhinacyaha oo dhan uu ka maray marka meeshooda ha mukhuursanaadeene uddaa baa laleeyahy nabiga salawatu rabbi wasalam aleh ilaa waqtigii la halaagi lahaa laga gaaro ilahay cadaabkiisu ku imaan laha subxana wa tacala saas way macnaa yaa ayuha rusulu rusushiyay kuluu cuna min aayibaati waxyaalaha wanaagsan ee xalaasha wax ka cuna wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsan inii anugu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun midkii og baan ahay wa ina haadihi midani ummatukum diintiinni wey tan laga soo sheekeeyo tawxiidka ee rasuul walba ummadiisa uu geynayo kula hadlaayay ummatukum diintiinni wey ummatan xaalay diintahay waaxidatan oo mid ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin baan ahay ee fattaquunii iska kay jiro aniga iga baqa fataqatacuu way googo'een amrahum fii amrihim arrinkooda dhexdiisay ku googo'een ama fataqatacuu way googooyeen amrahum arrinkoodii diinta ayay googooyeen baynahum dhexdooda zuburan xaal uu yahay gaballo arrinkii diinkiibay gaballo ka dhigeen oy qaybiyeen macnaha kullu xisbin koox walbana farixuuna kuwa faraxsan weeye bimaa shay bay ku faraxsan yihiin ladayhim agtooda ah waxay qaateen iyo intay diinta ka dhigteen ayay qolo walba ku faraxsan yihiin fadarhum marka ka tag fii khamratihim mukhuursanaantooda dhexdeeda kaga tag xataa xiinin muddo intii laga gaadhay shirkiga iyo jahliga iyo baadinimada ay mukhuursan yihiin uddaa baa la yidhi ilaa waqtigii alla ku talagalay laga gaadhayo saasaa nabiga lagu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka calaa xuduud ummadaha kale iyo ummadihii kale oo dhan markii laga yimaado ummadda nebi maxamed loo yimaado ayadana looma ogola inay iskhilaafto diintii in la qaybiyo qoloba ay dhinac qabsatana lama ogola diintu waa diinta gudaha weyn oo ka hadashay cibaadaadkii oo caqaa'idii iyo tawxiidkii ka hadashay oo mucaamalaadkii iyo bulshada nidaamkeedii ka hadashay oo siyaasaddii iyo dawladdii ka hadashay oo waxay dhaaftay ayna jirine si buuxda in loo qaataa la doonayo laakiin hadduu ninba intuu qayb qaato qaybihii kale ka tago oo iskula qumanaado koox ku abaabushoo ku samaysto sidaa u tacasubaayay waxay noqonaysaa taas alla subxaana wa tacala uu ka hadlayay bay noqonaysaa ilahayna subxaana wa tacaala ma ogola khilaafku noocuu ku yimaadaba rabbi subxaana wa tacaala ma u ogola ummadda mid buu u ogoliyay rasuulkiinu waa mid kitaabkiinuna waa mid sunnadii nebi maxamedna waa mid salawatu rabbi wasalaamu caleyh hal ummada inaad noqotaanoo hal ilaahle baa laynaga rabaa mabda'una saa u toosnaado u qeexnaado oo mabda'a aynu isugu nimaadno ku midowno laakiin haddii wadaniye iyo kooxaysi iyo guruubaysi iyo axsaab iska soo horjeeda iyo yacni waxa weye qabiyaalad iyo ninba uu dhinac u dhaqaaqo tiisu la qumanaato hadde eedaasi waxa weye la soo jeedinayo un baynu qayb ka nahay wey markaas macna ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun ayaxsabuuna ma waxay malaynayaan annamaa shayga numiduhum aan u kordhinayno bihi isaga oo min maalin xoolo ah wa baniina iyo wiilal ah nusaaricu inaanu degdegayno lahum ayaga fi lkhayraati khayraadka inaan kula degdegayno miyay moodayaan bal iska dhaaf laa yashcuruuna ma ay kasayaan waxgarad ma ah ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigood cabsidiisa daraaddeed mushfiquuna filaya inay wax ku dhacaan bay filayaan wladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa yu'minuuna rumaynaya wladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aan cid aan wax la wadaajinayn wladiina kuwa yu'tuuna siiya maa shayga aatow maa shayga aatow ay siiyeen wixii ay siiyeen siiya walxaal quluubuhum qalbiyadoodu wajilatun ay tahay mid baqaysa annahum ayagu ilaa rabbihim sababtu waxa weeye annahum liannahum ayagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisay raajicuuna u noqonayaan ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna way degdegaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisay u degdegaan wa hum iyagu saabiquuna kuwa hormaray weeye lahaa khayraadka dhex iyay ku hormareen macnaha oo kayrkood bay ka hormareen ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin waxaa laga wadaa aayadda ay aayadda ku xigtaa gaalada barwaaqada adduunka lagu siinayo gaalada barwaaqada adduunka lagu siinayo oo xoolaha iyo carruurta ah barwaaqada adduunka lagu siinayo ma waxay moodayaan buu rabbi subxaana wa tacaala inaanu khayr kula degdegayno ma waxay la tahay barwaaqadan adduunyada lagu siinayahay macnaheedu inuu yahay wanaag iyo khayr baa laydinla rabaa oo sidanaa laydinku jeceli saa arrinku ma ahe nimanku wax garad ma ah xikmadayna fahamsanayn xikmada ku jirta maxay tahay iyagoo ilaahay la dagaalamaya oo diintiisa la dagaalamaya haddana in loo barwaaqeeyo oo xoolo iyo carruur la siiyo xikmadda ku jirtaay ma aha in la jeceliyo khayr lagula degdegaye waa imtixaan waxaa la rabaa intay saa ismoodaan oo ishalmaamaan xumaanta inay ku fogaadaan kadibna ayagoon filaynin la qabto cadaabka ilahay saa ay ku galaan cadaabkaa lagu sii fogaynaya iyo sababtii cadaabka keeni lahayd wey maanaa saas wey amaa ma aha oo xoolahan ay moodayaan inay u dhawaynayaan alle uma dhawaynayaan macna waa kan yani waxa weye wa hadaladooda ka mid a wa qaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaada wamaa naxnu bimucadabiin annagaa kuwan islaamnimada sheeganaya kana xoolo badan kana carruur badan nalamana cadaabah xoolaha iyo carruurtay u haystaan rabbi subxana wa tacala wuxuu ku yimi mataqaana wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ila man aaman xoolihiinni iyo carruurtiinu toona idinma soo dhawaynayaan oo ilahay idin dhawayn maayan ilaa ruux iimaan iyo camal saalixa ilahay ula yimin mooye subxana wa tacala marka miisaanku waa iimaan iyo camal saalixa ee sad buu adduunyada ku haystaa maa madaxweyne weeyaano wallahi ilahay baa jecel ma jirto wallahi waa nin taajirahoo ilahay baa jeclaaday war jira maaha saas waa faqiiroo wakaa waa gaajaysan yahay ilahay baa nacay war jira maaha nacaybka ilaahay iyo jacaylkiisa waxaa loo daliishadaa ruuxa caqiidadiisa iyo camalkiisa taasaa loo daliishada saas daraaddeed baa nabigeenna wuxu uhi sal lay waslam alla wuxuu qaybiyey yani akhlaaqduu idin qaybiyey sida uu risqigaba idinku qaybiyey allana subxaana wa tacaala adduunyada wuxuu siiyaa miduu jecel yahay iyo miduusan jeclaynba laakiin iimaanka ma siiyo cid uu jecel yahay cid aan ahayn iimaanka ma siiyo saasuu nabigeenu yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh iimaankaa markhaati u ah in ilaahay ku jecel yahay amaa xoolaha iyo barwaaqada adduunyada gaal iyo muslima taa waa la siiya macnaha sidaas weyan waa kaan soo marnay kullan numidu haulaa wa haulaai min cataai rabbika waa nagii soo marnay macnaha intaa markii laga baxay baa waxa la yidhi ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun mu'miniinta tilmaamahooda iyo abaalgudkooda la sheegay kuwa alle baqidiisa daraaddeed filaya inuu dhib ku imaanayo cabsida ilaahay baa ka tan badatay markaasaa waxay filanayaan mustaqbalan talow ama dembi aad gasheen laydin cadaaba waana dadaalahayaane ogow dadaalkii way hayaan laakiin haddana waxay filahayaan alla agtii ama waxaydaan filayn idinkaga soo baxa saasaa lagu yaqaanaayo xasan albasri raximahu llahu tacala wuxuu yidhi mu'minku yani yajmacu ixsaanan wa shafaqa samafal iyo dadaal iyo haddana baqdin buu mu'minku isku daraa amaa gaalka iyo munaafiqu waxay isku daraan isaa'atan wa amnan xumaan iyo waxay ku jiraan wax ilaahay uu ka cadhunayo subxana wa tacala haddana aamin bay ka yihiin ilahay cadaabkiisa waa isdhigteen waa isla qumayen waa iscajabiyeen jannay meel isu dhigeen inay janno leeyihiin wax camaloo ay la imaanayaanna ma jiro waa gaalada iyo munaafiqiinta hataa lagu yaqaana amaa mu'minku waa shaqaynaya waa dadaalaya haddana cabsi baa ku jirta mushfiquunada saasaa laga wada kuwa rabbi aayadihiisa rumaynaya rabbigoodna aan wax la wadaajinayn waxa ay siinayaanee bixinayaanna bixiya ayagoo quluubtoodu ay cabsanayso wixii ay bixinayaanoo khayra waxay bixiyaan ayagoo quluubtoodu ay baqayso maxay quluubtoodu ka baqaysaa xadiis axmed iyo keyrkii axmed iyo tirmidi ay soo saareen ayaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh caaisha waxay ku tidhi nebi allow qoladan ayagoo wax bixinaya sadaqadii bixinaya zakadii bixinaya khayrkii bixinaya cilmigii bixinaya haddana baqaya oo qalbigooda baqdintu ku jirto ma qolada waxada haya ee zinaysanaya ee khamrada cabaya oo markaasaa u baqaya miya markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam laa ya binta sidiiq maya sidiiqa gabadhiisiiyey maya buu walaakinahum aladiina yusalluuna wayasuumuuna wayatasaddaquuna wayahaafuuna anlaa yutaqabala minhum wuxuu nebigu sal lay slam maaha kuwa macaasida ku jire waa kuwa tukanaya ee soomaya ee sadaqaysanaya haddana ka cabsanaya in laga aqbali waayo saas waa dadaalayaan haddana qalbigooda waxaa ku jirta tolow camalkan aad samaysay shuruudiisii ma ku samaysay ilaahay ma kaa aqbalay mise waa lagugu soo celiyo waa lagugu diiday waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila way cabsi baa ku jirta salaaduu tukanayaa waa cabsanaya dabeecadaasi waxaa khilaafsan murji'ada iyo caqiidada murji'ada ee suufiyadu inoo soo gudbiyeen oo ah marba haddaad ummadii islaamka tahay jannadaad wada gelaysaa waxbaa isdhibina caqiidat lmurjia wey marba haddaad ummatu maxamed tahay jannadu waa meel ool waxbaa isdhibin shafaacada nabigaa jannada ku geli war shaqayso oo adoo shaqaysanaya haddana waxaad tidhaahdaa wartalow janno ma geli doonta oo baqdin qalbigaaga ha gasho ilahay ka baq subxana watacala shaqadii iyo dadaalkiina la imo laakiin inaad isku hadlayso amaani iyo yididiilooyin aad ku noolaato laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab yididiila diin ma noqoto yididiila diin noqon mayse camal iyo caqiidasan la imo saasaa la doonaya ayaxsabuuna ma waxay malaynayaan anamaa shayga namuddu numiduhum aanu iyaga u siyaadinin bihi isaga oo min maalin xoolo ah iyo wa baniina wiilal ah nusaaricu inaanu degdegayno lahum iyaga fi lkhayraati khayraadka dhexdooda inaan kula degdegayno bal iskaba dhaafe taasi ma jirtee laa yashcuruuna ma ay dareensana oo ma ay ma kasayaan inay imtixaan tahay xikmada ku jirta meesha ma ay kasayaan ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigood baqdintiisa darteed mushfiquuna filanaya dhib filanaya cabsida ilahay baa ka tanbadatay subxana watacala waaladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa yu'minuuna rumaynaya waaladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigooda laa yushrikuuna aan la wadaajinayn waaladiina kuwa yu'tuuna siinaya maa shayga aatow ay siiyaan wixii ay siinayaan oo bixinayaan ay siinayaan walxaal quluubuhum qalbiyadoodu wajilatun mid baqaysa ay tahay iyagoo qalbiyadoodu baqayaan ayay bixinayaan annahum liannahum ayagu ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa raajicuuna kuwa u noqonaya wey noqoshada ilahay ay u noqonayaan ayaa keenaysa ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna way degdegaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisa ay ku degdegaan soonkii iyo salaadii iyo cibaadadii iyo sadaqadii bay tartan ugu jiraan wahum iyagu saabiquuna kuwa hormaray weeye lahaa khayraadkii bay u hormareen oo yay ka hormareen kayrkood bay ka hormareen saas yaan lagaa guri dheeraanin oo yaan lagaa xoolo badnaanin oo yaan lagaa naaga badnaanin oo yaan lagaa caruur badnaanin intaad ku tartamaysaan yaan lagaa salaad badnaanin ku tartama oo yaan lagaa sadaqa badnaanin halkaasay saabiqiintu u tartamaan wa fii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun adduunyada u tartama weligiin arki maysaan laakiin khayrka u tartamoo nin walbo ninka kale uga dheere oo hebel markaad aragto inuu ku dheeraaday ka daba tago ka hor dhaaf inaad dhaafi karto isku day taasaa la doonaya halkaa way meesha tartanka loo gala macna walaa nukalifu ma kalifno bu rabbi yuri subxana watacaala nafsan naf ma kalifno ilaa wuscahaa karaankeeda may wax kale kuma kalifno waladaynaa agtanada waxaa ahaaday kitaabun kitaab kitaabkaasoo yantiqu hadlaya bilxaqi xaq ku hadlaya wahum iyaga oo khalqigii ah laa yudlamuuna lama dulmiyo bal iskaba dhaafe quluubuhum qalbiyadoodu fii khamratin mukhuursanaan bay ku dhex sugantahay min hada kan xaggii bay mukhuursanaan kaga suganta walahum waxaana u sugnaaday acmaalun camaliyaal baa u sugnaaday oo min duuni dalika kaas aan ahayn min duuni dalika kaa ka sokeeyo kaa keyrkii ah acmaashaasoo hum iyagu caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin lahaa iyada xataa idaa akhadnaa markaan qabannay mutrafiihim mutrafiihim kuwoodii loo faajafaajeeyey kuwoodii loo nicmeeyey markaan qabannay bilcadaabi cadaabkii markaan ku qabannay idaa markaaba hum iyagu yaj'aruuna kuwa cabanaya wy cabaad iyo calaacal bay bilaabayaan laa taj'aruu ha cabanina alyawma maanta ha cabanina oo ha cabaadina inakum idinku laa tunsaruuna laydin hiilin maayo minaa xagganaga laydinka hiilin maayo hiilla iga heli maysaane cabaadka iska daay qad kaanad maxaa yeelay allow maa cabaadkanaga wax laga soo qaado oo calaacalkanaga la tixgeliyo waxaan loo tixgelinaynin qad kaanat waxay ahayd aayaatii aayadahaygu tutla kuwa la akriyo calaykum dushiina lagu aqrin jiray fa kuntum waxaad ahaydeen tankisuuna kuwa noqda oo ismajiira calaa acqaabikum cirbihiinna korkooda ayaad isku majiiri jirteen oo dib baad uga laaban jirteen mustakbiriina xaalo aad tihiin kuwo isla weyn saamiran xaalo aad tihiin kuwo kusoo jeedaya bihi qur'aanka iyo aayaadka kusoo jeedaya tahjuruuna xaalo aad yacni ka tagteen tahjuruuna xaalo aad tihiin kuwo ka hajirayo qur-aan ka tegay ama tahjuruuna xaalo aad tihiin kuwo aflagaadoonahayo yani hadaaqaya qur-aanka wax ka sheegiisa ku hadaaqaya macnaheedu waxa wey walaa nukallifu nafsan ilaa wuscaha aayaddii horay daba taallaayo waxay u degdegaan khayrka ayay u tartamaanoo dadka uga hormaraan haddii la yidhi rabbi wuxuu tilmaamayaa khayrkan ay u hormarayaani waa in tabartiinna iyo awooddooda ay kari karaan waxayna kari karin ilaahay masaalin subxana wa tacala sideedaba waxaa laydin leeyahay u tartama oo u baratama oo u kala badiya ma aha shay yani daaqadiinna iyo tabartiinna ka baxsan maaha waa waxaad kari kartaan waa salaad iyo soon iyo waxoogaa aydaan yani waxa way awoodi kartaan weeyo laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha ta kale rabbi wuxuu yidhi wax alla wixii dhacay oo dhaneed samayseen kitaab agtanadl ku qoray kitaab agtanada yaalayu ku qoray waladaynaa kitaabun yantiqu bilxaqi waa kitaabkii iyo diiwaankii malaaigtu idinka qortay waxaad samayseen ee khayr iyo shar ah halkaasu ku qoray lamana dulminayo bu rabbileeyahay addoommada oo kii khayr la yimidna waa la siin kii shar la yimidna haddaan looba dhaafin sharka lagu kordhin maayo dulmi ilahay agtiisa ma yaalla subxana wa tacala kuwan kuwan iska dabr quluubtoodu waxay ku dhex sugan tahay mukhuursanaan bay ku dhex jirtaa ay kan ka sii jeedo macnaha kan bay ka mukhuursan tahayoo waxaa laga wadaa bal quluubum fii kamratin min hada haadadan ama qur-aanka u celi ama kitaabkan malaa'igtuu qoraysa u celi nimankan nebi maxamedow kaa soo horjeedaayey arrinkan waaba moog yihiinba mukhuursanaan bay ku jiraanoo kamaba warhayaan inay malaa'igtu wax ka qorayso ama qur-aankan waa moog yihiinoo kamaba warhayaanoo dan kama ay lahaa walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluuna waxaa laga wadaa intay hadda sameeyeen oo gaalnimo iyo xumaan ah ma ahee in kalaa u qoran oy samayn doonaan ilaa ilaahay cadaabkiisa ay ka galaan macnaheedu waxa weeye beenin bay hadda sameeyeen nebigii bay la dagaalameen khaladaad bay galeen shirki bay galeen intaa keliya ma ahee kuwo kalena way samayn doonaanoo u qoranoo ilaahay agtiisa uga qoran walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun acmaal kale oy leeyihiinna waa jirtaa oy samayn doonaan wey macna waxaa kaloo culimada qaarkood ay leeyihin walahum acmaalu min duuni dalika mawdku intuusan ku imaanin acmaal kaleay leeyihiin oo ay samayn doonaan rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala kuwoodii loo nicmeeyey markaanu qabanno oonu cadaabka ku qabanno waxaa la tilmaamayaa yani dadnimo xumadooda iyo sidaysan adkaysi ulahayn kuwii loo nimceeyey baa la yidhi kuwa loo nimceeyey loo raaxeeyey ee magac iyo kursi iyo xoolo iyo la siiyey ee madaxdooda ahaa markii cadaabka aan ku qabanno baraburi subxana watacaala waxay markaba bilaabayaan cabaad iyo cabashay bilaabayaan calaacal calaacal bay bilaabayaan oo kuwii loo nimceeyey hadday saas yihiin kuwii aan loo nimcaynin ayaga ma baxayaan oo ma badbaadayaan maya meesha odaygii la qabtay dhallinyaradii xaggey jirta saas odaygii kibraaniga ahaa meesha uu saa u cabanahayo kii miskiinka ahayn tabarta lahayn waa la meel isagana waa ka seexan jira saas maana yacni waa ka dhexeeyaane waxaa inta badan loogu halqabsadaa kuwan loo nimceeyey bulshada ayagaa hogaamiya taladay bulshada bulshadu taladooday qaadataa hadday hagaagaanna bulshadu way hagaagtaa hadday lumaanna ayagaa bulshada lumiya kuwii iyaga ahaa rabbi wuxuu ku leeyay subxaana wa tacala laa taj'aru lyawm maanta waxba ha cabaadina waxba maanta ha cabanina kolleyo kolley haddaad aamustaan iyo haddaad cabataan midnaba laydin hiilin maayo hiille heli maysaan iyo dhibkaa in laydinka saaro maxaa yeelay aayadahaygaa laydinku dul akhriyi jiray adduunka markaad joogteen marka laydinku dul akhriyana dib baad u laaban jirteenoo cirbihiinaad ku noqon jirteen caqaabikum waxaa laga wadaa carabi luqada carabiga ah ninku waa laabtay marka la leeyahay cidhibtiisu dib u noxayla cidhibtu gadaal bay ka jirtaa wuu laabtay cidhibtiisuu ku noqday meeshuu ka yimid buu dib ugu noqday aayadaha bedelkaad horay ugu imaan lahaydeen oo qaadan lahaydeen dib baad uga noqon jirteen oo aayadahayga maydaan rumaynin oo maydaan qaadan waad iskibriseen aayadaha waxaad diideen oo ka noqoteen xaalaad isweynaysiinayseen oo iskibrinayseen saamiran bihi bihida ama saamiran ku tacalluji ama mustakbiriina waa lagu tacallujin karaa mustakbiriina xaalo aad ahaydeen kuwo isweynaynaya bihi beytka iyo kacbada darteed isku weynaynaya ama mustakbiriina xaalo aad tihiin kuwo isweynaynaya saamiran oo soo jeeda bihi qur'aanka kusoo jeedo qur-aanka u celi oo say ugu soo jeedayeen qur-aanka wax kasoo geysay kusoo jeedi jireen oy ku cawaysimi jireen oo odayaashooda markay habeenkii isu yimaadaan fiidkii o dhan waxaa laga sheekaysanaya qur-aanka iyo nebi maxamed baa laga sheekaysanaya saamiran bihi tahjuruunana waxay noqonaysaa yani hujiraanka waxaa la yidhahdaa min alhujri in laga keenay ama min alhujraani in laga keenay labadaa mid min alhujri haddii laga keenay waa afxumada wey tahjuruuna xaalo aad tihiin kuwa aflagaadoonahaya oo qur-aanka aflagaadaynay oo nebi maxamed aflagaadaynay ama tahjuruuna xaalo aad tihiin kuwa ka tegaya qur-aanka ku camalfalkiisa iyo qaadashadiisa oo min alhujraan baa markaa laga keenay saas wey manaa kullina waa wada xal mustakbiriina saamiran tahjuruuna kulli waa wada xaalanaysa manaa saas wey walaa nukalifu ma kalifno bu rabbi subxana watacaala nafsan naf ma kalifno ilaa wuscaha karaankeeda mooye waladaynaa agtanada waxaa ahaaday kitaabun qoraal mid la qoray kaasoo yandiqu hadlaya bilxaqi xaq ku hadlay wahum iyaga laa yudlamuuna lama dulmiyo bal iskaba dhaafay quluubuhum qalbiyadoodu fii kamratin mukuursanaan iyo moogaan bay ku dhex sugan tahay min haada kan xaggiis oo qur-aanka ah walahum waxaana u sugnaaday acmaalun camalyaal baa u sugnaaday oo min duuni dalika kaas ayrkii ah kaa ay horay u sameeyeen ayrkii amaal kale leeyihin acmaashaasoo hum iyagu caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin lahaa iyada shirkigii horay galeen iyo xumaantii horay galeen tu aan ahayn bay leeyihiinoo u qoran oo ay samayn doonaan xataa idaa akhadnaa markaan qabanay mutrafiihim kuwoodii loo niqeeyey bilcadaabi cadaabkii markaan ku qabanay idaa markaaba hum iyagu yaj'aruuna waa kuwa cabanaya oo cabaaday laa taj'aruu baa lagu odhani war ha cabanina alyawma maanta inakum idinku laa tunsaruuna laydiin hiilin maayo minaa xagga nage cabasha waxba kuu qaban mayso boqol goor haddaad calacashaan haddaad iska aamustaan waxba idinku biirin mayso qad kaanat waxay ahaatay aayaatii waxay ahayd adduunka markaad joogteen aayaatii aayadahaydu tutla kuwa la akriyo calaykum dushiina fa kuntum waxaad ahaydeen marka laydinku dul akriyo tankisuuna kuwa noqdo oo ismajiira calaa acqaabikum cidhbihiina korkood dib baad u laaban jirteen oo waad diidi jirteen mustakbiriina xaalo aad tihiin kuwa isla weyn saamiran xaalo aad tihiin kuwa kusoo jeeda bihi qur-aanka kusoo jeedaiyo wax ka sheegiisa tahjuruuna xaalo aad tegayseen ood ka haajirayseen qur-aanka ka tegayseen iyo qaadashadiisa ama tahjuruuna xaalo aad aflagaadoonayseenoo yani waxa weeye aad yani hujraanka ama hujriga hujriga hujriga yani waxaa la yidhahdaa hadaaqa iyo aflagaadada hadalkaan macnaa lahaynna waa la yidhahda yani aflagaadadana waa la dhaha saas manaa idinkoo aflagaadoonaya afalam yadabbaruu miyayna fiirfiirinin buu rabbi yidhi alqawla odhaahda miyayna fiirfiirinin oo qur-aankii ah qawlkan miyayna fiirfiirinin am amase jaa'ahumma waxaa u yimid maa shay miyaa u yimid lam ya'ti aan u imaanin aabaa'ahum aabbayaashoodii alwaliina ee horreeyey am amase lam yacrifuu mayna garanin miya rasuulahum rasuulkoodii miyay garan waayeen oo fahum iyagu lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya miya am amase yaquuluuna ma waxay leeyihiin bihi isaga waxaa ku sugan rasuulka jinnatun waallibaa ku sugan bal iskaba dhaaf saa wax uma jiraane jaa'ahum waxaa u yimid bilxaqi xaqii buu ula yimid wa aktaruhum intooda badanna kaarihuuna kuwa kahanaya way lilxaqi xaqi ayay kahanayaan walaw ittabaca hadduu raaci lahaa alxaqu xaqu hadduu raaci lahaa ahwaa'ahum hawooyinkooda naftoodu siday jeceshahay hadduu xaqu raaci lahaa lafasadad way fasaadi lahayd alsamaawaatu samooyinka iyo walardu dhulku iyo waman makhluuqaadka fiihinna dhexdooda ku sugan bal iskaba dhaafay ataynaahum waxaanu siinay bidikrihim waanadoodii iyo sharaftoodii baanu siinay oo fahum iyagu can dikrihim waanadoodii iyo sharafkoodii mucriduuna kuwa ka jeedawy oo ka jeesanaya macnaha ayib macnaheedu waxa weeye afalam yadabbaru lqawla waa kuwa qur-aanka diidan ee aflagaadoonahaya ee habeenkii wax ka sheegiisa kusoo jeedee war miyayna u fiirsanin afalam yadabbaru lqawl qur-aanka laga wada innahu laqawlu rasuulin kariim qur-aanka waa qawl miyay u fiirfiirinin bu rabbi ilahi subxana wa tacala hadday u fiirsan lahaayeen oo si fiican u dhuuxi lahaayeen mayna sidaa dheheen mana aflagaadayn taasi waa mid ayb mise ma waxaa u yimid waxaan u imaanin aabbayaashoodii hore rasuul baa u yimide rasuul u imaanshaha rasuulku u yimid ma wax cusuba soo awowyadoodii horeba rasuul uma imaan jirin rasuul in la soo diro uu yimaado ma wax ku cusuba maya waa wax horay u dhici jiray oo ismaaciil iyo ibraahimka ay ku abtirsanayaanba rasuul bay ahaayeen taasina garma mise rasuulkooday garan laayihiin bui oy diidayn oy inkirayaan mise rasuulka nebi moxamed ah baa nin cusub ku noqday ilaan hadduu war kuu keeno ruuxaadan aqoonin ammaanadiisa aqoonin runtiisa aqoonin hadduu maanta ku yimaado war kuu sheego waa ka shakin sooma bal intaad ka hubsanayso dib baad isaga taagin laakiin haddaad taqaano salkiisa iyo baarkiisa runlow ku taqaano ammaano ku taqaano nasabkiisa taqaano asalkiisa taqaano miyaad ood og tahay inuu run sheegayo miyaad ka gaabsanaysa soo markaba rumayn maysa war nimanka maxaa u diidan inay raacaan ma rasuulkoodii bay garan laayeen waa wiilkii dhexdooda ku koray ay u yaqaaneen alsaadiqu lamiin ay u yaqaaneen nasabkiisa ay garanayaan maxaa u diidan marka inay raacaan am lam yacrifuu rasuula mise ma waxay leeyihiin waa waalibaa ku suganoo waa wiilkii nagu dhex koray laakiin wuu waashay ma saasay leeyihin am yaquluuna bihi jinna saa ma ahe warkaas oo dhan ma jire waxa weeyaan warkay sheegayaani ma jirte nimanka xaq buu ula yimid nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu caleyh intooda badanna xaqaasay diidan yihin mushkiladu meeshay ka socoto nimanku xaqii bay la dagaalamayaan nebi maxamedna wuxuu eeday ay kula dagaalamayaan xaqun buu leeyihi wax kaloo meesha ku jira ma jirto mana waalla oo waalil ma ay jirto mayna garan waayinoo way garteenoo waa ka yaqaaneen yacni waxa weeyaan wax ku cusub ma aho horay bay rusushu u imaan jirtay waxan oo dhan ma ahee waxa xaqiiqadu waxa weeye nimanku xaqan ayay diidan yihiin wey maana oo maxay rabaan hadday diidan yihiin waxay rabaan xaqu say iyaga iyagu rabaan inuu xaqu maro say rabaan waxay rabaan hawadooda inuu xaqu raaco xaqu inuu dhaho sanamkaad caabudaysaani waa sax qaabkan aad u shaqaysanaysaani waa sax hebelow saa aad wax u rabto waa sax siday iyagu rabaanoo naftoodu jeceshahay inuu xaqu ku raaco alle ku dabagalo ayay doonayaan xaqu waa alle alle inuu iyaga dabagaliyo say rabaan oo sidaa wax ku dejiyo oo sharci ku dejiyo oo kitaab kusoo dejiyo saasay doonayaan oo saasi ma dhici kartaa maya allaha xaqii hadduu hawadooda raaco samana ma dhisnaanayno dhulna dhisanan maayo inta ku dhex nool lama jirayaan oo haddee adigana sibaad rabtaa aniguna sibaan rabaa keennee baa la raacaya adiga rabtaada laftaada hadda waxa naftaadu rabto berri ma rabto ya haddii la yidhaahdo sharciga la dejinahayo saan rabna ha la raaco ruuxaan rabno rasuul ha laga dhigo ila waa kuwii dhihi jiray lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim oday xun oo fajuus ah oo gaal ah ayay leeyihiin maa kan rasuul laga dhigo lacasiin saa iyagu rabaa ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ma raxma naxariisteele ma iyagaa qaybiyaa lagu yidhi meeshay wax u wadaan fiiri waxay rabaan yani haddii iyaga kooda la raaci laha wax ma dhisnaadeenba qul low antum tamlikuuna khazaaina raxmati rabbii idan la amsakum khashyata alinfaaq haddii iyaga la raaci lahaa waxba ma kala socdeenba samana waa fasaadiha dhulku waa fasalaha khalqi waa fasaadilah haddii tooda loo raaci laha iyosay rabaan macana ilaahay baase tiisa dejinaya isaga tiisa inaad raacdaan baa la doonaya macana tiinna wax kasoo qaad male rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala wuxuu ula yimi nebi maxamed sal alay waslam bidikrihim waanadii sharaftooda ula yimi waanadii sharafta ay ku yeelan lahaayeen oo qur'aankaabuu ula yimi ayaguna waanadii ay sharafta ku yeelan lahaayeen bay diidan yihin war waa ka sharaftaad adduunka ku qabsan lahaydeen waanadii ilaahay idinka timid way kaalaya qaata taas iyaguna diidan yihin saas way macana afalam yadabbaruu miyaynan fiirfiirinin alqawla qawlka miyayna fiirfiirin oo qur-aanka laga wado am amase jaaahum ajaa'ahum ma waxaa u yimid maa shay miyaa u yimid lam ya'ti aan u imaanin aabaa'ahum aabayaashoodii alawaliina ee horreeyey ma rasuulkaa ku cusub oo risaaladaaba ku cusub miya am amase lam yacrifuu maynan garanin miya rasuulahum rasuulkooda miyayna garanin oo fahum iyagu lahu isaga munkiruuna kuwa inkirsan wey abu sufyaan waa kii markuu hiriqle u tegey la weydiiyey waa naqaanaa buui muqiirat bnu shucba markuu kisra naa'ibkiisii ay kulmeen ee la weydiiyey wuxuu ihi waanu naqaanaa nasabkiisii iyo meeshuu kasoo jeedaba jacfar bn abi aalib markuu najaashi ardulxabasha ugu tegey wuxuu yidhi waa rasuul aanu naqaano oo meeshuu ka jeediyo noloshiisii o dhan aanu garanayno saas way maanaa way garanayaan shaki male taas way macnaa ayb am amase yaquuluuna ayaquuluuna ma waxay leeyihiin bihi isaga waxaa ku sugan jinnatun waallibaa ku sugan bal iska dhaf saa ma ahe jaaahum wuxuu ula yimid nebi maxamed bilxaqi xaqii buu ula yimid wa aktaruhum intooda badanna kaarihuuna kuwa karahaysanaya wey lilxaqi xaqii bay karahaysanayaan meelaha kale waa ku wareegaysanayaan wey macna walaw ittabaca hadduu raaci lahaa alxaqu allaha xaqiihi hadduu raaci lahaa ahwaa'uhum hawooyinkoodiiyo say naftoodu jeceshahay hadduu raaci lahaa oo jidayntii tashriica ayaga lagu raaci lahaa lafasadad way fasaadi lahayd alsamaawaatu samooyinka iyo waalardu dhulka iyo waman cidda fiihinna dhexdooda ku sugan oo khalaa'iqda soo maanta taagan maaha kii ilaahay markii laga tago inagaa wax dejisanayna oo yani waxa wey gaalaa wax inoo dejinaysa ama kuwa inaga dhashay oo jaamacadaha gaalada kasoo qalin jabiyey baa wax inoo dejinaya marka la yidhi fasaad baa ka dhacay oo dhibkaad aragtaan baa adduunka ka taagan lafasadati samaawaatu walardu waman fiihina fasaadkaasaa jira makhluuq waxba ma dejin karto boqol jaamacado hadduu kasoo baxo oo kasoo qalinjabiyey oo brofesor yahay oo hiiro leey oo timuhu kulli wada buubaan waxba ma dejin karto saas maana yuusan idin lugoyninkaas wuxuu dejin kara ma jiro dhulka inuu fasaadiye mooyaane oo uu dulmi ku fasaadiye mooyaane sharci cadaalad ku salaysan ilahay buu ka yimaadaa subxana wa tacala saas maana bal iskaba dhaafay ataynaahum waxaanu waxaanu siinay ataynaahum waxaanu ula nimid bidikirihim waanadoodii baanu ula nimid iyo sharaftoodii oo nabigaa u keenay salawatu rabbi waslamu caleyh oo fahum iyagu can dikrihim yacni waanadoodii sharafta ay ku yeelan lahaayeen xaggeeda mucriduuna kuwa kasii jeeda wey taa un baana dagaalku ka socdaay wax kale maaha hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalm